بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسينية الإسلامية مع الحسين الإسلامي السيري وأن بوك شفر جيسا halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay khatarta ay heesuhu ku hayaan mujtamaca islaamka iyo xukunkooda dhinaca shareecada waxaana soo jeedinayaa sheekh cabdillaahi xasan xaashi oo ku magac dheer berberaawi
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله الكريم waxaa maanta aynu wax ka odhan doonaa mawduuca ciwaankiisa aada aragteen alaqaani xukmuhaa wa aatharuhaa fi lumma waa heesaha xukumka ay ku leeyihiin shareecada islaamka dhexdeeda asarka iyo raadka ummadda ay kaga tagaan inta aanan mawduuca u gelin waxa aan jecelahay dhowr qodob inaan tilmaamo oo mawduuca hordhac ama muqadimo u ah waxa uu yahay qodobka koowaad sida ay tilmaameen ahlulcilmigu raxmatullaahi calayhim waxay u qaybsamaan waxaan la yidhaahdo alaqaani ama ashicr heesaha ama gabaygu guud ahaan laba qaybood qaybta aynu ka hadlayno oo xukunkeeda aynu tilmaami doonaa waa heesaha wata qalabka loo yaqaano aalaat ullahwi waatarab waa qalabka inagu guud ahaan aynu u naqaano magaca la yidhaahdo muusiga amaba se muusigba yaanay wadane ereyadooda iyo midhahoodu ay xun yihiin oo ay yihiin kuwa ilaahay subxaana watacaala aanu ogolayn oo aanu raalli ka ahayn oo rabbi subxaana watacaala ka cadhaysiinaya amaba se waa wejiga saddexaade qofku marka uu tirinaayo ama uu akrinaayo uu raacinaayo waxa loo yaqaano raqsiga waynu odhan karna afkeena wuxuu ku noqonayaa jaas ama islul muusigna ma wadato ereyadeeduna ma xuma laakiin waxa ay la xumaatay qofkii akrinaya ama tirinaya ayaa raacinaya islulitaan ama waxaa jaaska loo yaqaano wejigeeda afraad waxa uu noqonayaa inay yihiin heesahaasi kuwa ay dumar akrinayaan dumarkaasina cidda ay u akrinayaan ama ka dhegaysanaysa ay yihiin rag heesaha aynu ka hadlaynaa waa heesaha afartaa weji leh waana kuwa culimadu xukumkooda ay kaga hadleen kutubta una daliishadeen aayaadka qur-aankaa iyo axaadiisa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka hadli mayno maanta gabayga aan muusig wadan ereyadiisuna ay fiican yihiin kaasi isagu waa shay mubaaxa oo bannaan ka hadli mayno heesta loo yaqaano hees hawleeda oo kale sida tageela loo tiriyo marka la kaxaynayo amase marka la waraabinaayo wax muusiga iyo wax isluxitaana aan wadan ereyadeeduna ay fiican yihiin ka hadli mayno buraanburka dumarku ay tiriyaan waktiyada ciidaha iyo aroosyada muusigna aan wadan ereyo xunna aan koobsan ahayn cidda ka dhegaysanaysaana ay tahay dumar masalada labaad waxa ay tahay waxaa muhima walaalayaal inaynu ogaano heesaha sifadooda aynu tilmaanay ee muusiga wata ama ereyadoodu ay xun yihiin ee sifaynaya tilmaamaha dumarku ay leeyihiin ama isruxitaankiiyo jaasku uu la socdo amaba se dumar ay tirinayaan aada ayay ugu faafeen mujtamaceena dhexdiisa waxaynu odhan karnaa way yar tahay guri ka badbaaday maqalka iyo shiiditaanka heesaha xaylkaasiya gaadhi aanay ka shidnayni wuu yar yahay baynu odhan karnaa idaacadda iyo warbaahinta iyadana xaalkeeda isaga warrami mayno dabaqaadka mujtamaca haddii aynu eegno rag iyo dumar yar iyo weyn waxay noqotay balaayo iyo musiibo guud oo dadka badankooda ay ku imtixaaman yihiin taasina waa qodob kale waxa ay noogu baaqaysaa ama ay nagu dhiirigelinaysaa in xukumka sharciga ay leeyihiin laga hadlo adraarta iyo dhibaatooyinka ay xambaarsan yihiinna ummadda loo muujiyo qodob kalena waxa uu yahay shayga farabadnaantiisa iyo faafitaankiisa iyo dadka ku dhaqmaayo badnaantiisu kama dhigto shay xalaal oo dayib oo wanaagsan qofka muslimkaana waxaa waajib ku ah ashyaadoo dhan inuu ku eego binadratin sharciya laa nadra jamaahiriya aglabiya eegmadiisu waa inay noqoto eegmo xagga sharciga ka imanaysa waa inuu isweydiiyo shaygan ilaahay ma ogol yahay raalli ma ka yahay ma fasaxay mise ilaahay subxaana watacaala wuu mamnuucay maaha nadaradiisa iyo aragtida uu ku eegayo ashyaada inay noqoto dadka badankooda ayaa isticmaala ama khaalibiyatu naas baa ku dhaqma sida rasuulka caleyhi salaatu wasalaam laga wariyo xadiis culimada qaarkoodna xasan ay ku tilmaamaan qofka muslimkaa uma habboona inuu noqdo imaca mid dadka un la socda oo odhanaya in axsana annaasu axsantu wain asaa waasa'tu dadka ayaan anigu la jiraa haddii dadku ay hagaagaanna waan la hagaagaya haddii ay kharimaanna waan la kharimaya qofka muslimkaa inuu saa noqdo maaha bal qofka muslimkaahi waa inuu yidhaahdo in axsana annaasu axsantu macahum wa in asaa-u axsantu ana haddii dadku ay hagaagaan anigu waan la hagaagaya haddii iyagu khalad iyo foolxumo ay sameeyaan anigu la samayn maayo hagaag iyo wanaagga ayaan anigu ka shaqaynaya waxaa kaloo qofka muslimkaa la gudboon haddii shay uu caadaysta isagu iyo dadka kale hareerihiisa jooga shaygaasi oo ilaahay aan raalli gelinahayn subxaana wa tacaala bal sababayo inuu ilaahay u cadhoodo waxaa qofka muslimkaa waajib ku ah shaygaasi caadaba marka hore ha ha ahaado naftiisu ha la qabsatee inuu ka go-o isagoo ajiibaya dhawaaqa rabbi tabaaraka wa tacaala una hoggaansamaya amarka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku bixiyey shaygaasi in laga fogaado iskana ilaalinayo ilaahay cadhadiisa subxaana wa tacaala raadinayana rida allahi subxaana wa tacaala raalli anshaa ilaahay arrinta noocaasi waa mid muhiima inaynu ku dabaqno heesa waayo waa oo arrin la caadaystay mujtamaca dhexdiisina aada ugu fara badan waxaa ka go-i kara oo iska dayn kara qof gartay inay khalad yihiin oo maqlay aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofkaasi oo aan u joojin caadadaas iyo uu barashada shaygaasi u bartay ee doortay inuu raaco amarka rabbi subxaana wa tacaala oo uu raadiyo ilaahay raalli ahaanshihiis ilaahayna dadka mu'miniinta ah marka uu sifeynayo wuxuu yidhi inamaa kana qawla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna waulaa'ika hum lmuflixuun waman yutic illaha warasuulahu wayakhsha allaha wayattaqi faulaa'ika hum lfaa'izuun dadka mu'miniinta hadalkoodu waxa weeyaan oo qura buu leeyahay rabbi marka loogu yeedho ilaahay iyo rasuulka xaggiisa si ay u kala xukumaana waxyaaba ay ku sugan yihiin xukumkooda ay u caddeeyaan hadalkoodu waa inay yidhaahdaan samicnaa waatacnaa waanu maqalnay amarkii ilaahay waanaanu addeecaynaa waanu yeelaynaa ilaahay waxa uu tilmaamayaa kuwa sidaa odhanaya inay yihiin almuflixuun kuwa helaaya waxa wanaagsana ilaahay ay ka doonayaan oo alrida waannaciim ka badbaadaya waxa ay ka baqanayaan oo ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabkiisa waxa rabbi uu tabaaraka wa tacaala tilmaamayaa qofka ilaahay iyo rasuulkiisa addeeca oo ilaahay ka baqda baqasho cilmi ku dhisan qofkaasi inuu ka mid yahay min alfaa'iziin kuwa ku guulaystay jaa-isada weyne ilaahay uu bixinayo yowma alqiyaama taasi oo ah inuu qofku helo jannada rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa markaa aayaddani ay tilmaamaysaa qofka muslimka ee loo tilmaamo ee loo sheego khalad uu samaynayey looguna yeedho sida ilaahay uu doortay rasuulkuna ummadda uu sheegay dee inay la gudboon tahay inuu ilaah iyo rasuulkiisa adeeco si uga mid noqdo min almuflixiina alfaa'iziin mar kale waxaa rabbi uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha warasuulah walaa tawallow canhu waantum tasmacuun walaa takunuu kaaladiina qaaluu samicnaa wahum laa yasmacuun mu'miniinta ayaa rabbi ula hadlaya waxaa rabbi uu leeyahay isagoo magaca iimaanka ugu dhawaaqaya ateeca oo ka amar qaata allah iyo rasuulkiisa walaa tawallow canhu waantum tasmacuun ha ka jeesanina amarka rabbi iyo amarka rasuulka idinkoo maqlaya oo laydin sheegay quri'a calaykum alaayaatu alqur'aaniya walaxaadiidu annabawiyatu saxiixa yaanu arrinkiinu noqon aad ka jeesataan ood hawada nafta raacdaan iyo baaqa shaydaanka ha noqonina buu leeyahay rabbi sida kuwa yidhi samicnaa wahum laa yasmacuun waanu maqalnay iyagoon maqal maqal wax ku tara oo raadeeya oo xumaanta ay iskaga daayaan amarkiina ay kula yimaadaan qofka muslimkaa mar kale waxaa rabbi uu uga digay inuu yeesho sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin munaafiqiinta munaafiqiinta waxaa sifaadkooda iyo tilmaamahooda ka mid a marka ilaahay amarkiisa loogu yeedho iyo awaamirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay iskaga jeestaanoo wax kale ay raacaan waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaguut waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shayطaanu an yudilahum dalaala baciida miyaanad arag nebi maxamedow kuwa sheeganaya inay rumeeyeen xaqa lagugu soo dejiyey iyo kii lagu soo dejiyey rusushii adiga ka horraysay saasay sheegan ay muuminiin yihiin waxaa rabbi uu leeyahay subxaana wa tacaala iyagoo sidaa sheeganaya ayaa haddana waxay raacayaan ataaguut taaguutka waxaa la yidhaha wax kastoo ilaahay amarkiisa khilaafsan ayaa taaguut la yidhaahdaa kaasay raacayaan shaydaan bay dabageleen shaydaanna wuxuu doonayaa inuu lumiyo oo uu ka fogeeyo xaqa waxaa rabbi uu leeyahay isagoo kuwaa tilmaamahooda sheegaya waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allahu waila arasuul ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda marka la yidhaahdo waar kaaleya u kaaleya wixii ilaahay soo dejiya aayaadkii qur-aankaabaa loo tilmaamaya ee ka warramaya waxay samaynayaan xukumkiisa waa rasuulka u kaaleya axaadiistii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa loo akrinaya markuu rasuulku dhintay kadib waxaad arkaysaa buu leeyahy rabbi kuwii munaafiqiinta ah oo kaa jeesanaya aayaddii dhegtay ka maqlayaan laakiin camal ahaan waa ka jeesanayaan saasoo kale axaadiistii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofka markaa iimaan sheeganaya ee shay uu samaynayo xukumkiisa sharcigaa loo tilmaamo oo lagu dul akriyo aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo intaa dabadeed xukumkii ilaahay ka jeesta hawada naftiisa iyo shahawaadkeeda raaca fiihi nifaaq qalla aw katur nifaaq baa qofkaa ku jira nifaaq weyn buu noqon karaa oo tusin kara in qofka iimaanba aanu ku jirin waxaa kaloo dhici karta shucba min anifaaq inay ku jirto qayb nifaaqii kamid ah oo iimaankiisu uu daciif iyo iimaankiisii nifaaqaasi uu ka xoog roonaan kari waaye oo uu loodin kari waaye waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayaa dadka qaarkood oo iimaan sheeganaya laakiin marka la dha war ilaahay adeeca subxaana watacaala ka jeesanaya wayaquuluuna aamanaa biاllahi wa birasuul wa aطacna uma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalik wamaa ulaa'ika bilmu'miniin waxay afka ka sheeganayaan oo ay leeyiin waxaanu rumaynaa allah iyo rasuulkiisa waanaanu adeecayna waanu ka amar qaadanaynaa laakiin intaa dabadeed waxaad arkaysaa camaliyan iyagoo ka jeesanaya ilahay amarkiisa kuwaasi muuminiin maaha buu leeyahy rabbi subxaana wa tacala iimaanka ay sheeganayaana ka dhab maaha waidaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum idaa fariiqu minhum mucriduun marka ilaahay xaggiisa loogu yeedhiyo rasuulka si loo kala xukumo oo waxaasi ay ku dul sugan yihiin xukumkiisa sharciga ah iyo booska uu diinta ku leeyahay si loogu sheego waxaa arkaysaa iyagoo jeesanaya hadi waa sifaat lmunaafiqiin yaynaan yeelanin ayuha almuslimuun sifaadka ay munaafiqiintu leeyihiin in badan baa ashiyaa mujtamaceyna dhexdiisa aada ugu faafsan oo ku fara badan laynoo sheegayaa had iyo habeen gelin hor iyo gelin dambe ilaahay inaanu ogolayn rasuulkuna inuu mamnuucay haddana waxaa arkaysaa dadka iyagoo maqlaya iyagoo wixii haddana samaynaya hada waa nifaaq biduuni shak ama mid weyn ha noqdo ama mid yar waxaweyaan ha noqdeen aynu yeelana tilmaantaa dhabta ah ee ay leeyihiin dadka mu'miniinta ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayo inay odhanayaan samicnaa wa atacnaa qawlan wa camalan waanu maqalnay waananu hogaansanay afkoo qura ma aha camaliyan bay u hogaansamayaan hal tusaaliyo bal hal mawqif baynu ka soo qaadanaynaa saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ina tusinaya ashyaa ay u arkayeen nafci iyo waxtar inuu ugu jiro oo naftoodu ay jeclayd markii loo sheegay inaanu ilaahay ogolayn oo raalli aanu ka ahayn sida ay ugu hogaansameen wuxuu leeyahay ظahiir ibnu raafic ibnu khadiij nahaana rasuulu llahi can amrin kana lana naafican rasuulku wuxuu noo diiday arrin waxtar noo lahayd waa sida markaasi ay u arkayeen wa tawaaciyat llahi wa rasuulihi anfacu lana laakiin ilaah iyo rasuulkiisa inaanu adeecno ayaa wax walba nooga waxtar badan oon ilaahay subxaana watacaala ka amar qaadano maxay ahayd talo arrintaasi loo diiday nahaanaa an nuxaaqila bilard fanukriha cala thuli cala athuluthi waalrubci waatacaami almusama dad beeralaya bay ahayd ansaartu dhulka ayay kirayn jireen oo qof bay ku odhan jireen dhulkaasi beer saddex meelood oo meel wixii kasoo baxa adiga ayaa leh intay meeshii xadidaan thuluskaa dhulka kamida wixii kasoo baxa adiga ayaa leh ama rubuca dhulka kamida wixii kasoo baxa adiga ayaa leh inta kalena aniga ayaa leh amaba raashin bay siin jireen ee odhan jireen raashinkaa waxa weeyaan qaado oo dhulkaasi waxa weeyaan noo beer raashinkaasi oo lamida ka dhulka laga beerayo arrintaasuu rasuulku noo diiday buu leeyahay waxtar inay noo leedahay baanu arkayni laakiin inaanu ilaahay adeecniyo rasuulka ayaa wax walba nooga waxtar badan oo maslaxadaada adduunyana ay ku jirtaa taada aakhirana ay ku jirtaa waayo miyaad sawiranaysaa ayuha almuslim ilaahay inuu kuu diidayo wax waxtar kuu leh oo waxtarkiisu waxyeeladiisa ay ka fara badan tahay ama waxtar mooyaane waxyeelaba aan lahayn suurta- suurtagal maaha taas ilaahayna subxaana watacaala xikmadiisu inay keensataa ma dhici karta taa sidaas oo kale rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam arrin khayr iyo waxtar iyo nafci adduunye iyo mid aakhira inoo leh inuu inoo diidaa suurtagal maaanay ahayn hordhacayar walaaleel waxaynu uga jeednaa arrintan laydhaha heesaha ee dadka lagu imtixaamay qofka muuminka ahi xukumkeeda sharciga markuu maqle uu ogaado dee waa inuu ka istaago mawqifkii muuminiinta ee inuu ka istaago maaha mawqifu lmunaafiqiin haddii xataa uu arko inay waxtar u leedahay waa inuu ogaado ilaahay subxaana watacaala taacadiis iyo taacatu rasuul inay uga waxtar badan tahay ujeedadeenu waa taas haddaynu mawduuca usoo dhaadhacno dadka in badan waxaa laga yaaba oo kamidi inay qur-aanka ka doondoonaan ama sunnada rasuulka aayaad iyo axaadiis ay kusoo aroortay lafdu alghinaa ereygaa alghinaa ama alaghaani iyadoo la leeyahay waa xaaraam oo lafdigaa haddii ay waayaan ay u qaataan in heesihii shay xalaala iska yihiin oo iska bannaan oo mubaaxa taasina waxa ay ka dhalanaysaa aqoon darrada dadka ka haysata magacyada shareecada islaamku ay u taqaano heesaha iyo magacyada heesuhu luqadda carbeed ay ku leeyihiin magacyadaasi oo qur-aanka lagu sheegay iyo sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyadoo la diidan yahay oo la dhaleecaynayo cidda samaysana aan la ammaan ahayn ee la duraayo waxaa muhima inaynu ogaano sida uu tilmaamayo callaamatu ibnulqayim raximahullah heesuhu waxaa sharciga dhexdiisa ay ku leeyihiin bidcata cashara isman dhowr iyo toban magac bay leeyihiin dhowr iyo tobankaa magacba waxaa shareecada ay ku soo arooreen iyagoo dhaleecaysan oo la tilmaamaya inay wax xun yihiin shaydaan shaqadii inay yihiin dhaleecaynta noocaasi iyo magacyadaasi waxa le la dhaleecayena waa calaamad cadoo tusinaysa shayga magacaa leh xukunkiisu inuu yahay fi shariica altaxriim inuu yahay shay xaaraam ah oo shariicatu rabbi alcaalamiin aanay ogolayn asmaa'uhu dallat calaa awsaafihi tabban lidi lawsaa lidi lasmaa'i waalawsaaf heesahu magacyada faraha badan ay leeyihiin waxa ay tusiyaan sifooyinka xumxume heesuhu ay leeyihiin shayga magacyadaa xunxun iyo awsaaftaa xunxume ilaahay dhaleeceeyey leh rasuulkuna uu ka digay ayaa shay xuno in laga fogaado mudan ah sidaasi ayuu yihi shaacirku bal waxaynu soo qaadanaynaa magacyada heesaha aayaad qur-aanka ka mid oo lagu sheegay waan soo koobaya afar aayadood oo qura ayaan sheegaya iyadoo aayaadku ay fara badan yihiin aayaadkaasi waxaa ka mida qowlka rabbigeenu leeyahay ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وعلى بقال لا يهي ذاتك وحا كبدا كوى إنسان يا لهو الحديث لهو الحديث وما يعكمده ما قعيده يسوها يكون لي شرعي قد حديث هي في لغة العرب sidee bay u iibsanayaan waxay aimadu yidhaahdeen iibkaasi laba noocba wuu noqon karaa inuu soo iibsado addoon u heesta kaasi aayadda wuu soo gelaya waxa kaloo iibku uu noqon karaa inuu soo kiraysto qofkii dad waxa weeyaan u heesa oo u tuma sida innagu aynu nidhaahno waxa kaloo iibsigu uu noqon karaa inaanu qofku lacagba bixin oo shiraagu wuxuu noqdaa bimacnaa altabaadul oo qofkii qur-aankii intuu ka tago iyo ilaahay xuskiisii ayaa waxaa meeshiisii uu gelinayaa heeso saddexdaa noocba shiraaga aayadda lagu tilmaamay eelaha alxadiidka qofku iibsanaya waa soo gudagelaya waxaa rabbi uu tilmaamayaa heesaha caaqibadoodu inay tahay iyo cidhibtooda dambe laamta aayadda ku jirtaa liyudilla maaha laamu tacliil waa laamu alcaaqiba inay qofka ka lumiso ilaahay jidkiisa subxaanau watacaala qofka samaynaya tirinayaana uu yahay qof jidkii ilaahay subxaana watacaala dadka ka luminaya meesha ugu yeedhayaana ay tahay sabiilu shaytaan wa ariiqu labaalisa ilaahay wuxuu tilmaamayaa dadkaa heesahaasi tiriyaa inay jees-jees ka dhiganayaan ilaahay dariiqiisi iyo waddadiisii oo laga yaabo haddii loo sheego aayaatun qur'aaniya wa axaadiisun nabawiya oo waxa ay ku dul sugan yihiin dhaleecaynaysa inay istiizaa iyo testes ba ay ku sameeyaan waa dhacda arrinta noocaasi ilahay wuxuu tilmaamayaa kuwaas inay leeyihin cadaabun muhiin cadaab waa xanuujiya waxa rabbi uu tilmaamayaa kuwa heesaha tirinaaya ilaahay aayaadkiisa marka lagu dul akriyo inay aayaadka rabbi ka jeesanayaan iyagoo iskibrinaya waa sida in fara badan oo dadka heesaha tiriya ama dhegaysta kamida xaalkooda uu yahay oo ay iska dhigayaan sidii dad aan maqal oo kale qur-aankii ilaahay sidoo dhegahooda xagar uu ku go-an yahay kaana fii udunayhi waqra haddii la yidhaahdo qur-aan dhegaysta waxay odhanayaan maya heesta noo shid haddaad xanjalad qur-aana u dhiibto in yar marka ay shidnaato ayuu odhanayaa saaca bisaaca haddaba naga saar sheekh ma qur-aan bayn maanta o dhan wadna heestii buu dhegaysanaya qur-aankii wacdiga sheekh inoo soo yaro gaabi heesta weligii soo gaabi cid odhan sa arki maysa ama heesta waynu ku daalle saaca bisaaco qur-aan inoogu bedelayo wacdi waxaa rabbi tabaaraka watacaala uu tilmaamayaa kuwaasi in loogu bushaareeyo cadaabin aliim cadaab waxanuujiya intaasoo wajiba aayaddu inaga tusisay heesu inay xaaraan yihiin oo mar waxa rabbi inoo tilmaamay inay lahwi yihiin mar kale wuxuu inoo sheegay rabbi in dariiqa xaqa dadka lagaga lumiyo cidda samaynaysaa cadaabun muhiin inay leeyihin cadaab wax dulleeya aayaadka rabbi inay ka jeestaan dadka heesaha dhegaysta ama tiriyaan inaanay maqli ahayn oo kale inay u dhigan yihiin cadaab aliima inay leeyihiin aayadda tafsiirkeeda yaa sidaa ku fasiray talow oo yidhi aayaddu heesa ay ka hadlaysaa isweydiin bay leedahay sidaa waxaa ku fasiray saxaabatu rasuulillah ardaydii nebi maxamed ayaa sidaasi ku fasirtay cabdullaahi ibnu cabbaas xabru hadihi lumma wa tarjumaan lqur'aan wey tafsiirka qur-aanka waa saxaabiga looga dambeeyo waa caalimkii ummadda nebi maxamed nebi maxamed baa ugu duceeyey inuu ilaahay tabaaraka watacaala baro tafsiirka qur-aanka bal dhegaysta wuxuu leeyahy wuxuu yidhi aayaddaa intuu akriyey nazalat fi lghinaa'i wa ashbaahihi aayaddani waxay kusoo degtay heesaha iyo waxa kale lamid a hadalka kale baatilkee lamid a imaam bukhaari baa ku wariyay fi adab lmufrad ibnu abi shaybana wuxuu ku warinayaa fi lmusanaf bayhaqina fi sunan lkubra waana athar sanadkiisu uu saxiix yahay wa hada cabdullaahi ibnu mascuud aayaddan tafsiirkeeda ayaa la weydiiyey markaasaa wuxuu yihi abusahba ninkii taabicigaa la odhan jiray baa weydiiyey markaasaa wuxuu leeyahay huwa alghinaa lahw lxadiidka aayaddu ay tilmaantay dhaleecaysay waa heesaha waladii laa ilaaha ilaa huwa yuradiduhaa halaata maraat waxaan ku dhaartay allaha mid xaq lagu caabudo aanu jirin isaga mooyaane lahw lxadiidka ilahay aayadda uu ku tilmaamaya waa heesaha buu yidhi markaasuu saddex jeer dhaartaasi uu ku celiyay cabdullahi ibnu mascuud aharkuna waa saxiix bayhaqi iyo xaakim baa wariyey waqad saxaxahu alxaakim walimaamu dahabi wabnu lqayim waalcalaamatu alalbani in lagu fasiro taasoo kale lahulxadiidka heesaha in badanoo taabiciinta kamid ay ka ansaxday sida mujaahid iyo cikrima bal wuxuu yihi sheekha mufasirka la yidhaahda alwaaxidi tafsiirkiisa la yidhaahda alwasiid akharu lmufasiriina calaa ana almuraada bilahwi alxadiid alghinaa mufasiriinta badankoodu waxay ku tegeen lahwi lxadiidka aayaddu ay dhaleecaysay in heesaha waxa weeyaan uu yahay قال أهل المعاني ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن وإن كان اللفظ ورد بلفظ الاشتراء لأن هذا اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار كثيرا ذلك يقان معاني كلمات عربية أي وحي نادد وحايد سوق لي أهل المعاني والتفسير قف كستو qur-aanka akrintiisa intuu iska daayo ka doorta lahwiga iyo heesaha almazaamiir walmacaajif waa qalabka loo garaace loo tumo weeye qofkaasaa soo gelaya bay yidhaahdeen sidaa awgeed ayaa waaxidi wuxuu leeyahay wa hadihi alaayatu calaa hada tafsir tadullu calaa taxriimi alghinaa aayaddani waxay tusinaysaa markaynu raacno tafsiirkaa saxaabada heesuu inay xaaraam yihiin oo ilaahay subxaana watacaala aanu ogolayn waxaa isweydiin le maxaa lahwi loogu magacaabay heesaha waxa aimadu ay yidhaahdeen liannahu yulhi can alqur'aani wa can dikri illah qur'aanka iyo xuska ilahay bu dadka ayaa heesu ay ka jeediyaan sida awgeed qof kasta oo heesaha tixgeliya oo heesaha aada uga helaa waxa uu noqonaya qofkaasi qof waddada dalaalka iyo baadida haya cilman wa camalan waxaanu jecel yahay inuu heesaha dhegaystu ka jecel inuu qur-aanka dhegaysto waa shakila-aantaas haddii la yidhaahdo waa qur-aan ma ma qur-aan baan inoo shida mise hees wuxuu odhanaya inoo shida hees u fiirsa idaacadda dad fara badan markuu wacdigu soo galo waa iska baktiyaan heestu markay soo gashana waa la shidaya waa la dalacaya weliba hebel hebel fanaankii la odhan jiraa soo galay baa laleeyahy telefishinka waa saas oo kale marka wacdi uu ka socdo waxaa laleeyahy xalaqa diiniya ka socotay inaga baktiya heesaha iyo musalsalaadka iyo khusacbalaadku markay socdaanna waa la shidanaya waxa uu leeyahay qur-aanka dhegaysigiisaa ku culus dadka heesaa dhegaysta waa shakilaantaas aada buu ugu culusya qalbigooda ayaa diidaya culays bay ka dareemeen markii waa iska baktiinayaan waxaa laga yaaba qofkii qur-aanka akrinay hadduu cajalad ka dhagaysanayay inuu baktiyo haddii qof caadi u akrinaya u dhagaysan inu idhaahdo inaga soo gaabi sheekh heesahana waxaa laga yaabaa inuu waxa weeyaan uu gaabsadaba ama wakti gaaban u arko waktigii ay socdeen oo waxa weeyaan uu raaciyo akrin uu la akrinayo kii heesaayey iyo isruxitaan uu isruxayo darab iyo mirqaan uu dareemayo oo goor ay dhaaftay oo ay dhamaatayba aanu garanahayn si awgeed baa lagu magacaabay lahw lxadiid aayad labaad waxay tahay ilaahay wuxuu yihi isagoo ibliis la hadlaaya wastafzis man istatacta minhum bisawtik waajlib calayhim bikhaylika warajilik ibliis baa rabbi wuxuu ku leeyahay didso oo lumi inta aad kartida ibni aadam kamida adigoo u adeegsanaya bisawti codkaaga waajlib calayhim bikhaylika warajilik ku weeraro dhinac walba kaga keen ciidankaaga tignikada saaran fardoolayda iyo kuwa mushaadee lugeeyaba dhinac walba kaga ibo kii ilaahay tabaaraka watacaala baaqiisa iyo dhawaaqiisa iska diidaa dee ha ku raaca isagaa yaqaano waxa uu ka helaye sawtu shaydaan weli yaa maqlay shaydaan hadlaya shaydaan dhawaaqiisa weliba maqasheen hal samictum shaydaan laftiisii oo dhawaaqayo codkiisu uu baxayo waxaan u malaynaya inaynaan waxa weeyaan aynaan maqal jin waa laga yaabaa inaanu maqallo mararka qaarkood qof uu galay ka dhex hadlaayo laakiin shaydaankii oo dadkii u yeedhayo o u baaqayo o xumaantii u qurxinaya maynaan maqal sawtkiisa haddaba waa maxay waxaa tafsiirkeeda aynu uga fadhinaa saxaabada rasuulka waxa uu leeyahay mujaahid oo aimada tafsiirka kamidi ibnu cabaas ba wuxuu yihi sawtu shayaan waa alghinaa walmazaamiir wallahw sawtka shaydaanka ee dadka uu ku duubsadaa waa heesaha iyo muusiga iyo qalabkaa loo garaaco weeyaan waa cabdillaahi ibnu cabaas waa sidaa leh daxaak oo taabici ahaana wuxuu yihi sawtu shayطaani fi hadihi alaaya huwa sawt lmizmaar codka shaydaanka ee aayadda lagu sheegayaa waa sawtka uu bixinayo qalabkan muusigada ee loo garaaco heesaha maxaa ilaahay markaa uu tilmaamayaa heesaha iyo qalabkaa loo garaaco o dhami inay kamid yihiin wadooyinka uu shaydaanku u maro luminta dadka iyo xoogga iyo ciidanka u adeegsado dadka dariiqada xaqa inuu inuu seejiyo sidaa awgeed waxaynu leenahay heesaha waxaa xumaan ugu filan daliil inay xaaraan yihiin ina tusiyana inagaga filan inay yihiin cudbatun lishayaan yuqri bihi cibaad allahi cala alfisqi waalcisyaan inay yihiin hubkii shaydaanka ee shaydaanku uu ku degaayo addoomaha ilaahay ee ugu qurxinayo fisqigii caasi caasitaanka rabbi subxaana watacaala ee uu kaga fidnaynayo cibaadada ilaahay dariiqadii waddada toosane xaqaana uu kaga hor istaagayey intaasaa xumaan haysaa ugu filan haddaanu daliil kala jiri lahayn ilaa hadihi alaaya lakanat daalatan calaa qubxi alagaani wa taxriimiha iyada ayna tusin lahayn xumaantooda iyo inay xaaraan yihiin aayad saddexaad waxa rabbigaan uu yihi afa min hada alxadiidi tacjabuun watadxakuuna walaa tabkuun wa antum saamiduun waar ma qur-aankan aada la yaabteen markaasaa marka qur-aanka ilaah laydin akriya aada qoslaysaan o aydaan ooyahayn oo khushuuc iyo iimaaniya waxba toona aanu idiin siyaadinahayn wa antum saamiduun idinkoo heesaya ma macna asamad asamad huwa alghinaa fahada cabdillahi ibnu cabbaas wuxuu leeyahay asumuudu alghinaa fi lugati ximyar sumuudku waa heesaa reer ximyar baa sumuudka alghinaa u yaqaana oo qabail qabaa'illa carab ka mid a oo waxaa la yidhaahdaa fi lugati alcarab gabadha marka lala hadlaayo usmudii lana ay hani lana hani lana usmudii lana macnaheedu waa noo hees weyi abu cubaydna wuxuu yihi imaamkaa lugawigaahi almasmuudu aladi huniya lahu haddaad masmuud maqasho waa qofka loo heeso weeyaan aayaddu markaa maxayna tusinaysaa dhaleecayn ilaahay u dhaleecaynaya subxaana watacaala kuwa qur-aanku aanu quluubtooda ku weyneyn laakiin heesaha waxa weeyaan dhegaysta heesahana tiriya haddii heeso ay yihiin shay xalaal oo mubaaxoo iska banaan sida hadalkaa kale aynu ku hadlayno dee ilaahay subxaana watacaala dadka kuma dhaleeceeyeen kumana aanu ceebeeyeen liana allaha laa yadumu faacila mubaaxin calaa ficli qof shay mubaaxa samaynaya ilahay ficilkiisa kuma dhaleeceeyo aayadda kale rabbigeen wuxuu yidhi waa laba aayadood oo isbarkale famaada bacda alxaqi ila dalaal famaada bacda alxaqi ila dalaal xaqa waxa ka dambeeya waa maxay xaqi haddaad weydaanato meesha ka dambaysa aada gelaysa waa maxay de waa adalaal waa lumitaan soo ma waxaa kaloo rabbi uhi waqul jaaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albatila kana zahuuqa waxaa tidhahdaa xaqii baa yimi baatilkana wuu zuulay baatilku waa mid aan xaqa aan muqaawamayn karin oo hor istaagi karin oo xaqu markuu meesha yimaado baatilku meesha uu ka baxa baatilka laba macno loo isticmaala waa did lxaq waxaa loo isticmaala shayga aan jirinba ee macduumkaa baatil baa la dhaha fi lugati alcarab shayga jira laakiin darar iyo dhibaato lena baatil baa lagu idhahdaa fi lugati alcarab haddaba heesuhu baatilka ayay kamid yihiin macnaha labaad markaynu eegno oo dee waa shay jira oo wujuud waaqaca kuleya dadka dhexdooda laakiin dararkooda iyo dhibaatadooda ka badan waxtarkooda sidaa awgeed ayaa saxaabada rasuulku baatilkaasi ay ku fasireen heesaha waxyaabaha hoos imanaya baatilka waxaa kamid ah alghinaa nin baa u yimi cabdillaahi ibnu mas ibnu cabbaas oo wuxuu ku yidhi maa taqulu fi lghinaa heesaha maxaad ka leedahay ibnu cabbaasow ma xalaal ba mise waa xaaraan axalaalun huwa am xaraam cabdillaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi araayta alxaqa waalbatil ida jaa yawma alqiyaama fa ayna yakunu alghinaa waar su-aal baan kugu celiyey waxaad ka warantaa xaqa iyo baatilku maalinta qiyaamo markay yimaadaan heesuu dhinacee bay raacayaan ma xagga xaqay raacayaan mise xagga baatilkay raacayaan ninkiibaa wuxuu yidhi yakunu maca albaatil heesuu xagga baatilkay raacayaan faqaala lahu ibnu cabbaas idhab faqad aftayta nafsak oradoo iska tag bui naftaada adiga u fatwoode mar haddaad leedahayba heesuu xagga baatilkay raacayaan dee inay xaaraan yihiin adigaba way ku cadde maxaad iga weydiinaysaa wey waana su-aal ay tahay qof kasta oo la dhacsan heesaha dhegaysigooda iyo tirintooda in la weydiiyo maalinta qiyaamo wax kasta oo meeshaa la kenaya ama waa xaq ama waa baatil wax labadaa ka dhexeeya ma jiro ee labadaa keebe heesuu soo raacaya ma safka baatilkay soo gelayaan mise safka xaqa heesaha naagaha sifaynaya oo aan aada iyo aada uga xishoonayo ereyo bacdulikhwa oo berigii hore dhegaysan jira oo ka toobad keenay ay iiga soo qoreen inuu masaajidka dhexdiisa aan ka sheego iyadoo in la sheega aanay xaaraan ahayn oo baatilka dadka loo sheegi karo xaggee bay raacayaan talow heesaha dumarka lagu leeyahay le lega laabta isar iyo yaa garayska kaa furo oo gaadada kuu sala xaggee raacayaan talow xagga baatilkay raacayan mise xagga xaqa xaggee baa lagu tirinaya ee muusigani uu la socdo waxa weeyaan muadinkii shaydaanka ah waa shakilaan xaqa baatil xagga baatilka inay raacayaan waxa kale waxa weeyaan dhacday oo culimadu ay yidhaahdeen ibnu cabbaas weliba heesaha la weydiinayay waa kinaa lcaraab waa heesii reer miyigu heeladii ay tumanayeen weeyaan ee heesahan muusiga wataa kala noociyo duwana sanadba qaar ay soo baxayaan ibnu cabbaas maba ogeynba haddii kinaa lcaraab sidaa ibnu cabbaas uu ka yidhi maxaad umalaynaysa hadduu kuway soo gaadhi lahaa famaada yakunu qawlu waxa kaloo dhacday cubaydullah ayaa wuxuu ku yihi alqasim ibnu maxamed sheekii la odhan jiray kayfa tara fi lghinaa heesaa maxaad u aragtaa ma xalaal mise waa xaaraan wuxuu ku yihi sheekhaasi huwa bail heesu waa baatil ninka wuxuu leeyahay qad caraftu anahu bail fakayfa taraa fi inuu baatil yahay amba waan garanayahay maxaad u aragta ma xalaalba mise waa xaaraan faqala alqasim arayta ara'ayta albail ayna huwa war baatilka iga waran baatilkiiyo dadkiisa iga waran xaggee baa la geenaya yawma alqiyaama qaala fi nnaar dee naartaa la geenaya bui baatilka iyo wixii ku socdaba qaala fa huwa daak dee heesuna mar haddaad adba aada ogsoon tahay inay baatil yihiin dee waa fi nnaar hees iyo ehelkeedaba meesha la geenaya waa naar buu yidhi ee fatwadu waa ay ku caddahay oradoo dhaqaaq saasi ayaa uu leeyahay waxaa afartaa aayadood iyo kuwo kaloo fara badanba ay saxaabada rasuulka iyo taabiciinta iyo dadkii wanaagga looga dambeeye laynidhi ku dayda ay ku fasireen inay heesaha ka hadlayaan haddaynu u nimaadno axaadiista rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo aada u fara badan haddaynu dhowr xadiis ka soo qaadano oo mawduuceenan ka hadlaaya waxa uu leeyahay saxaabigii laydha abu malik alashcari rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam layakunana min ummati aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walkhamra walmacaazif waxaa ummadayda kamid noqon doona aakhiru zamaanka kuwa xalaashada alxir wa alfarj wa azina zinaday xalaashan doonaan oo xalaashigaa macnihiisu wuxuu noqon karaa inay ictiqaadeenba inay banaan tahay ama inay xaaraam tahay bay aaminsan yihiin laakiin waxay u samaynayaan sida xalaasha loo sameeyo kale ayay u samaynayaan ilaah iyo dadka toona kala xishoon maayaan waxay xalaashan doonaan xariirta iyo khamriga iyo almacaazif macaazifta waa maxay macaazifta waxay isku waafaqsan yihiin aimada luqadu inuu yahay magaca guud oo ay leeyihiin jamiicu alaati almalaahi qalabkan waxa weeyaan heesta loo garaaco oo dhan ayaa magacaa sida almacaazif heesta lafteedana macaazif waa la yidhaahdaa sa ogeed baa ibnulqayim wuxuu leeyahi ina almacaazifa hiya alaat lahwi kulluha laa khilaafa bayna ahli lugati fi dalik macaazifta xadiidku uu tilmaamayo laleeyahy dadku way xalaashan doonaan waa aalaadka lahwigiiyo heesaha loo garaacdo dhammaantood xadiidku xaggee buu inaga tusinaya heesaha iyo qalabkooduba inay xaaraan yihiin wuxuu inaga tusinaya waxay way xalaashanaya manaa xaaraan buu ka ahaa weyaan macnaheedu soo maa shay xaaraama buu ahaa way xalaashanaya ilaa haddii marka horeba xalaal uu ahaa lama yidhaahde way xalaashanayaan sidaa ogeed ba wuxuu leeyahy ibnu lqayim walaw kaanat xalaalan lama damahum cala istixlaaliha haddii qalabkaa muusiga la yidhaahdo iyo heesu ay xalaal yihiin ilaahay dadkan kumuu dhaleeceeyeen xalaashigay xalaashadeen walamaa qarana istixlaalaha biistixlaali alkhamr waalxir ilaahay lamau xidhiidhiyeen xalaashigeeda xalaashiga leni dadka qaarkood baa khamriga xalaashan doona iyo zinada haddaba u fiirsa miyuu sheekii nagaga jiraan waxaa la idhaha zinada inay xaaraan tahay xariirtu inay ragga xaaraam ka tahay khamrigu inuu xaaraan miyuu shakii nagaga jiraan aljawaabu waa la qofka xalaashada inuu yahay ee aamina inay xalaal yihiin gaal qofka sameeye iyagoo uu aaminsan inay xaaraam yihiin inuu qof kabiire ku dhaco oo dambaabay shakii nagagama jiro heesihiina kuwaasaa lagu daba daro lagu xidhiidhiyey khamrigii iyo zinadii iyo xariirtii qofka xalaashadaa qof kuwa xalaashaday oo kale ayaa isaguna uu ka dhigan yahay waxaa rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ciqaab dadka caynkaasiyo ku degi doona wala yanzilana aqwaamun ilaa janbi calamin yaruuxu calayhim bisaarixati laf dad kuwaa kamid ah waxay degi doonaan buu rasuulku buur dhinaceed oo xoolahooda halkaa ay kusoo carraabaan yaatihim lixaajatin fayaquluuna irjic ilayna qadar qof baa u imanaya wax weydiisanaya markaasay odhanaya beritoole nagu soo noqo berri baan wax ku siin doonaaye fa yubayituhum allah ilaahay baa habeenkii miraya waa qoladii waxyaabaha aynu tilmaamayna heesu ay kamid yihiin xalaashatay wayadacu alcalam buurtiina ilaahay wuu ku duminaya buurtii ay hoos teganaayeen wayamsaku aakhariina kiradatan wa khanaasiira ilaa yawmi alqiyaama qaarna buurtii baa ku dumaysa halkaasa xabaal u noqonaysa qaar kaloo iyaga kamidana waxaa laga dhigayaa buu leeyahy rasuulku caleyhi salaatu wasalaam kirada wa khanaasiir daayeero iyo doofaara laga dhigaya ilaa yawmi alqiyaama saasay ahaanayaan waxaa markaa uu rasuulku alayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay ciqaabka dunyawiga ee ka ratibmaaya xalaashiga ashyaada noocaas in la xalaashado waxaa kaloo rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ka waramay oole ummadda nebi maxamed ka mid inay khamriga cabi doonaan oo ay ku magacaabi doonaan magaciisa mid aanayn waa sida casrigan jirta wa yudrabu calaa ru'uusihim bilmacaazif markay khamriga cabayaan qalabkii heesahana waa loo garaacaya walqiinaat hablaa weliba u garaacaya habla hoballaa ayay soo kiraysteen ama ay u yeedheen oo u garaacaya wuxuu leeya rasuulku yuksafu bihim alard dhulkaa lala jaraya kuwa wayujcalu minhum alqiradata waalkhanaasiir inta hadhana waxaa laga dhigayaa doofaaro iyo daayeeraa laga dhigaya ibnu maaja ibnu xibaan baa warinaya waana xadiid sanadkiisu xasan iyo bimadmuuci turuqi way dhacday casrigeena jasiirad ku taala wadanka turkiga marahona waynu tilmaanay oo heesaha laga tumaayey khamrigaana lagu cabaayey ilaahana ilaahayna lagu caayayey subxaana watacaala dab baa xagga samada kaga yimi dabkaa iyo holacaasi markuu qabsadayna iyadoo la arkaayo ayaa si tallaabo tallaabo jasiiradaasi ay u degtay badii ayay gashay dib dambayse looma arag iyadii iyo wixii ku jiray toona waa qadiya xaqiiqiya waaqiciya mar kale wuxuu ihi rasuulkeenu sawtani malcuunaani fi dunya waalaakhira mizmaarun cinda nicmatin warannatun cinda musiiba laba cod way nacdalan yihiin adduunye iyo aakhiraba yaa nacdalan codku isagu ilay lamana ciqaabayo jannana lama geynaye dee waa qofkii codkaa sameynaya uu kasoo baxayo wey ayaa fi dunya waalaakhira ku nacdalan ilahay naxariista ka fog labadaa codtana waa maxay codka koowaad wuxu uhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam mizmaarun cinda nicma waa muusig la tunto marka la nicmaysan yahe la barwaaqaysan yahay haye ka warrama marka la nicmaysan yahe la faraxsan yahay maxaa laga sameeya waddankeena iyo wadamada islaamka arooska maxaa la sameeyaa hobollada dee lasoo kiraya soo ma ama dad kale ayaa haysa muusig baa la garaaca xafladaha kale hebel baadhi buu dhiganaya waa la leeyahy maxaa loo tumaa loo garaaca muusig baa loo garaaca wax allaale waxa garaacaya iyo waxa dhegaysanaya iyo waxaa soo kiraystay waxaasoo dhami waa malcuuniin calaa lisaani muxamedin calayhi salaatu wasalaam dadkeena magaalada joogaa markay farxadaha leeyihin saasay sameeyeen reermiyiga laftoodu kaalintooda may gabin roobku markuu u do-o heel lay tuntaano waa laysu heesaa reeraha ayaa iscaaya markaasaa hablaha iyo inamada qaarba dhinaca intay kasoo jeestaan ayaa waxaa la sameeya waxa idhaa maritaan inamadana laba inan baa kasoo baxaya hablahana laba hablood halkaasa la isweydaaranaya jag jag jag jag waa mi waxa weeyaan waa sawdka malcuunka ee cinda nicma la samaynayo sawdka labaad wuxuu rasuulku tilmaamay waa ranna cinda musiiba markay musiibadu dhacay sida geerida oo kale waa baroorta dadku ay sameeyaan labadaasoodba waa malcuun mar kale wuxuu ihi rasuulku inii lam unha can ilbukaa ooyinta layma diidin in anigu aan ooyayo ummadaydu markay musiiba ku dhacdo walaakinii nuhiitu can sawtayni axmaqayni faajirayn laakiin waxaa lay diiday laba cod laba dhawaaq oo axmaqayna xumqi buu ku sigeeyey rasuulku labadaa cod faajirayn ilaahay ka fog sawtun cinda nicma waa cod dadku ay sameeyeen markay nicmaysan inay barwaaqaysan yihin waa lahwun wa lacibun wa madaamiiru shaytaan waa ciyaar iyo lahwi iyo jaas iyo muusig iyo muadinkii shaydaanka mismaarku waa muadinka shaydaanka wey iyo wa sawtun cinda musiiba wa sawtun cinda musiiba iyo sawt dadku ay sameeyaan marka ay musiiba ku dhacdo waa latmu wujuuh wa shaqu juyuub warannatu shaytaan waa dumarka waa aragteen inay maryaha daadiyaan oo iska jeexjeexaan oo timaha iska rifaan oo boorhka ay isku qasaan kaana waa lay diiday bu rasuulku alayhi salaatu wasalaam xadiis saddexaad wuxuu leeyahy xadiidka hore waxaa warinaya imaam alxaakim iyo albayhaqi ka horena bazaar sanadkiisuna waa saxiix wuxu uhi rasuulku ina allaha xarama calaya aw xarama alkhamra walmaysra walkuuba wa kula muskirin xaraam ilaahay wuxuu iga xaaraantimeeye buu leeyay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam arrimo khamrigaa kamid iyo maysarka kulu muskirin xaraam wax kastoo lagu sirkhaamaana waa xaaraan alkuuba baa kamid a arrimaha ma hiya alkuuba rasuulka alayhi salaatu wasalaam fasiray alkuuba hiya tabl wey waa waxa loo yaqaano inagu waxay unaqaanaa durbaan altabl durbaankaasi wuxuu doonayaa ka samaysnaado mar hadduu shaygu yahay shay labada dhinacba ka xidhan oo dhinac banaan aan lahayn oo cod iyo qaylo weyn samaynaya ama daasada laga sameeya ama harag wa waxaa loo yaqaanaa tabli baa loo yaqaanaa fii luqati alcarab rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam in laga xaaraantimeeyey oo laga mamnuucay isaga iyo ummadiisaba ayaa uu tilmaamaya heesaha casrigan jirana midaan wadani ma jirto hadday jirtana waa ay yar tahay ilaahay baa xaaraantimeeyey warkana nebi maxamed bayna soo gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam haddaynu yeelayno waynu odhanayno samicnaa wa atacna iyo haddaynu odhanayno samicnaa wa casaynaaba qaala rasuulu llah yakunu fii ummati qadfun wa maskun wa khasfun ummadayda dhexeeda waxaa ka dhici doona waa ummatu muxamed calayhi salaatu wasalaam qadfi baa ka dhici doona waa dhagaxaan cadaaba oo samada lagaga soo shiido xagga sare lagaga keeno maski baa dhici doona ummadda nebi maxamed kuwa kamida ayaa la bedeli doonaa doofaar iyo daayeera laga dhigi doonaa maaha waxa weeyaan maskigu inuu ku gaar ahaa un reer banu israa'iil yahuud iyo nasaare iyo kuwaas ummadda nebi maxamed kuwa kamida ayaa doofaar iyo daayeera laga dhigi doonaa khasfi baa ummadayda ka dhici doona bui rasuul alayhi salaatu wasalaam dhulka in lala gooyey qaar kamida bal qabi qabaa'il dhan oo carabta kamida in dhulka lala jari doonu tilmaamay rasuulku intaanu qiyaamo u dhicin ka hor dhulkaa lala goyn doonaa sidaa awgeed baa markuu masiixu dajaal imanayo carabi kuwa dad u yar ay yihiin oo markii rasuulka la yihi ena alcarabu yawmaydin uu rasuulku yihi hum qaliil way yari waayo in badan oo kamida qabaa'il dhan baa dhulka lala goyn carabna maanta waddada ay hayso in badan oo kamidi waynu aragnaa sida loola jahray ee loola bambaxeen loola xishoon ahayn waxyaabahan uu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ku sababeeyey qadfigaa iyo maskigaa iyo khasfigaa waxaa rasuulka lagu yidhi qiila yaa rasuula allahi wamataa daak oo arrintaasi goormay ummadda ku dhici doontaa qaala idaa daharat ilmacaadi wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa marka qalabka heesuhu uu muuqdo muuqdo waxay macnaheedu maanaa meel walba oo laga tumaya uu muuqday dadkii way sitaano qaar baaba ku xaragoonayaba hargeysa meelaad hore qaar muusiguu garabka u suran yahay oo ku xaragoonaya dhex socda dhex lugeynaya miyaanay daahirin oo aanay muuqan sitaano qaar baaba ku xaragoonayaba hargeysa meelaad hore qaar muusiguu garabka u suran yahay oo ku xaragoonaya dhex socda dhex lugeynaya miyaanay daahirin oo aanay muuqan maxallaadka qaarkood baa lagu iibinaya buldaan islaamiya dukaamaaba loo furtayba wa katurat alqiyaan hablaha heesaana ay farabataan war miyaanay farabadan hablaha heesa bal dhegeysta waxa weyan idaacaddeenna codkii macaanaa heblaaye hebel kusoo dhawow ayaad maqlaysaa waxaa marka dhowr daqiiqa aad joogtidba haddaad sira war yar ama ogeysi iska dhegeyso wa shuribat alkhumuur oo khamrigana la caba buu lehy rasuulka alayhi salatu wasalaam khamrigiina waa la cabay tirmidi baa xadiidka hore sanadkiisuna waa saxiix saddexda arrimoodba ummadda way ka dhex muuqdeen wixii la sugaaba waxay tahay inay dhacaan cuquubaadka rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam intaanay dhicin waa in ilaahay looga toobad keena arrimaha noocana oo faraha laga qaado la idhahda tubnaa yaa rab waxa uu leeyahy ibnulqayim raximahullah akhbaarta rasuulka ka soo aroortee tusinaysa in ummadda nebi maxamed qaar ka mida la maskin doono oo xayawaan loo bedeli doono aad bay u fara badan tahay badankeeduna wuxuu ku qaydan yahay buuli oo la raaciyey dadkaa la maskinaya inay yihiin asxaabu alghinaa wa shurb alkhamr kuwa heesa iyo kuwa khamriga cabba waxaana culimadu ay yidhaahdeen qofka marka qalbigiisu fisqi uu ku sifoobo waxa uu noqonayaa qofkii qof yeesha akhlaaqda iyo dhaqankii xayawaanka oo waxa uu yeelanayaa tilmaamihii xayawaanaadku ay lahaayeen xataa xishoon maayo waxay arkaysaa islaam weyn oo ayeeye ah oo lagu leeya waa hobalan oo dadka intay soo hor istaagto halkaa boodboodaysa waxa weyan isruxaysa ama rag kalala socoto laleeya maanta hoballadii baa ka qadeynaya hudheel hebel oo halkaa nin soo hor fadhida hadday inay soddon tahay baa laga yaabaa waayo waxay yeelatay khuluqii xayawaanka ay yeelatay marka ilaahay tabaaraka watacala ay xaasiday sifada noocaasiya qofku markuu yeesho waa ay kusoo taraysaa bu uhi ibnulqayim raximahullah ilaa arrintaasi wejiga qofka ay ka muuqato oo si qarsoon ay uga muuqato qofkaa wejigiisii caadiga ahaa ee dhalaal iyo quruxda badnaa ayaa isbedelayo nooc mina dulli baa fuulaya haddana waxaa dhacaysa dulligaasi si waadixoo cad in wejigiisa uga muuqdo arrintaas dabeetana way sii kordhaysa xataa yuqlaba suuratuhu aldaahira kamaa qullibat hay-atuhu albaatina ilaa suuradiisi iyo muuqaalkiisii guud la bedelo oo laga dhigo doofaar ama daayeer sida marka horeba suuradiisii qarsoonayd oo qalbigaahi ay isu bedeshay markuu yeeshay qalbu alqirada waalkhanaaziir ayaa wuxuu yeelanayaa marka dambe suuratu alqirada waalkhanaaziir ayuu yeelanaya wuxuu loo callaamata ibnu lqayim haddaad sidaa ogaato faaxaqu nnaasi bilmask haaulaai aladiina dukiruu fi hadi axaadiid axaadiistii heesaha xaaraanjimeynaysay ayuu soo sheegay markaasu wuxuu leeyahy maskiga iyo bedelitaankaa suurad doorintaa dadka u mudan inay ku dhacda waa kuwa axaadiista lagu sheegay fahuwa masracu nnaasi maskan qiradatan wa khanaaziir limushaabahatihim lahum fi lbatil markay xagga qalbiga ka shabaheen alqirada walkhanaasiir ayaa waxay noqdeen kuwa maskintu ay ugu soo degdegitaan badan tahay ee suuradooda waxa weeyaan la bedelo axaadiista walaalayaal rasuulkeena uu kaga hadlayo calayhi salaatu wasalaam xukunka heesaha waxaan filayaa intaa yaro koobani inay nagaga filan tahay iyagoo iyadoo aada iyo aad ay u fara badan yihiin waxaa haddaba iyaduna isweydiin leh inagu waa badankeena dadka meesha fadhiyaa dhalinyar iyo daayar baynu dhay waxaynu soo gaadhnoon iyadoo heesaha sidaasi ay u socdaan talow madiin cusubo inagu aynu la nimiba oo kutubta aan ku qornaan jirin in heesu ay yihiin wax xunoo diintu ay dhaleecaysay mise waa wax culimadu horey uga hadli jireenoo kutubta ku qoran oo a'immadu xukunkeeda ay caddeeyeen taa waxaynu ka ogaana markaynu u fiirsanno a'immada islaamku bal maxay ka yidhaahdeen heesaha xukunkooda dadka caalama ku nool badankoodu waxay yidhaahdaan ama shaaficiya aan nahay bay yidhahdaan ama maalikiya ama xambaliya ama xanafiya bal nin walba madhabkuu sheeganaya inagoo u raacayna waxaynu sheegaynaa madhab kastoo kamid ah afartaa madhab bal culimadiisa ugu waaweyn a'imadii shaafici iyo maalik iyo axmed iyo abu xaniifa laftoodu bal heesaha waxay ka yidhaahdeen ayaynu tilmaamaynaa waxaa dhacday nin raafidiya shiicada talax tagtay kamid a ayaa wuxuu qoray kitaab la yidhahdo minhaaj lkaraama ahlu sunnuhu aada ugu dhaleecaynaya waxyaabaha uu ku dhaleeceeyo waxaa kamid ah inuu yidhi ahlu sunnaha haddaad tihiin heesahaad xalaalayseen buu yidhi sheekha la yidhaahdo sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa u jawaabo wuxuu qoray kitaab la yidhahdo minhaaj sunna nabawiya arrintaa markuu ka jawaabayay ah ahlu sunnaha haddaad tihiin heesahaad xalaal ku tilmaantaan wuxuu yihi sheikhulislaam hada min alkadibi cala alaimati alarbaca ninkaagaa shiiciga ah ahlu sunnaha iyo aimada afartaba waad ku been abuuratay fa inahum mutafiquuna cala taxriimi almacaazif alladii hiya aalaat lahwi kaalcuudi wa naxwi wuxuu yihi aimada afartaay waxay isku waafaqsan yihiin macaazifta oo heesaha iyo qalabkii heesaha inay xaaraan tahay bay isku waafaqsan yihiin afarta imaam walow atlafaha mutlifun cindahum lam yadman itaalif bal yaxrumu cindahum itikaaduha haddii qof uu baabiyo qalabkaa heesaa nin baa nin muuji ka burburiyey culimadu kitaabu damaane kutubta fiqiga kamida markay kaga hadlayaan masalada waxay yidhahdaan ashyaada muxaramka haddii qof qof uu ka baabiiyo shay xaaraan ahaa dhalo khamri buu ista markaasu ka jebiyey deetana wuu soo ashkateeye wuxuu yihi war kaale iga qabta khamrigaygii buu iga jebiye oo iga magdhaba miyaa looga magdhabaya looga magdhaba waxa shay xaaraani mar hadduu yahay magdhow male aimadu waxay yidhaahdeen aimada afartahay qalabkan heesaha canjaladii ay ku dubnayd baa soo gelaya iyo qalabka loo garaaco oo dhan haddii qof uu burburiyo magdhow laga weydiin maayo waayo marka horeba inuu qofku samaysto oo u guri dhigto u haysto ayaa xaaraankaa bay yidhahdeen aimadu minhaaju sunna juska saddexaad sabxada afar boqol iyo sagaal iyo soddon haddaynu aimada mid mid usoo qaadano intayna intaa ugelin waxaynu si guud uga hadlaynaa waxa aimadu ay soo rareen ijmac ijmac macnihiisu waa maxay manaa waa in la isku waafaqsan yahay heesaha qalabka muusiga loo garaacayo wata ama dumarka ka warramaya dumarka sifaynaya inay xaaraan yihiin aimada saasi tilmaantay waxaa kamid ah alimaam alqurtubi raximahu llah sida xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ku soo rorayo waxaa kamid ah alimaam ibnu salaax raxmat ullahi caleyh oo heestu mar hadday muusig wadato waxay idhaahdeen inay xaaraan tahayba culimadu waa isku waafaqsayin mar hadday muusig wadato walow midhaheedu ha wanaagsanaadaan bal haddii magaca ilaahay lagu celcelinayo allahu ya allahu ya raxmaanu ya raxiim oo muusig la raaciyo inay xaaraan tahay bay culimadu isla meel dhigeen haddii dumarka ay sifeynaysana waa saas oo kale heesahan waddankeena laga dhegaystaana muusig bay wataan dumarkiina way sifaynayaan maxaa la idhaha badankooda maxay odhanayaan kuwan idaacaddu iminkana hees jacaylaanu makiinada idiin saarayna bay leeyihin hees jacayl maxaad ka sheekaysaa gabadh baad ka sheekaysaa indhaheeda sidana dhegaheeda sidana dhexdeeda sidana timaheeda sidana waxaasay ka sheekeynaysa gabadh hadday tahayna waxaasunbay ka sheekeynaysaa waa wax qofka ibni aadamkaahi ay ahayd haddii xayaa iyo xishood uu leeyahay inuu hortiisa kala xishoodo imaamu shaafici raximahullah fii kitaabi adabi alqada ee kamida kitaab lum oo imaamu shaafici uu leeyay wuxuu ku yidhi ina alghinaa lahwun makruuh yushbihu lbatil waman istakdara minhu fahuwa safiih turaddu shahaadatu ghinaaga wuxuu ku tilmaamay inuu yahay lahwi makruuh hadduu shaafici yidhaahdo iyo aimada horena waa bimacnaa muxaram agtooda waa xaaraam waxaana taa tusinaysa inuu yihi yushbihu lbatil waayo albatil wama yushbihu waa xaaraam wey waxaa kaloo tusinaysa inuu yidhi heesaha qofka badsadaa waa qof safiih maangaaba oo turaddu shahaadatuhu markhaatina ma gala bu ihi imaamu shaafici qofka heesaha badsada markhaati lama gashan karo waayo cadaaladiisii iyo muru'adiisii ayaa meesha ka baxday oo dhulka gashay waxaa kaloo shaafici uu yihi wasaaxibu ljaariyati ida jamaca annaasa listimaaciha fahuwa safihun turaddu shahaadatuhu wa qaala huwa diyaasa wuxuu leey imaamu shaafici ninka addoonta iska lihi haddii dadkii uu isugu yeedho udsala ha aroos baan leeyahay ama xaflad baan leeyahay udhahdo bal bal way heesaysaa iyo dhegaysta addoontaydii baa heesayse turaddu shahaadatuhu markhaatiga ma gala ninkaas waayo waa saaqit lcadaala wey waa faasiq waana day diyaasa bu uhi waxaas diyaasada macnaheedu waa maxay waa qofku dadkiisa xumaanta inuga raali noqdo maanta ma jirta miyaanay ahayn berigii hore hablaha heesaa waxay ahaan jireen un addoommada hablaha addooma ayaa heesi jiray iminkase kuwii sheegana inay xor yihiin ayaa heesaha u badsaday markaasaa ninku waxaa laga yaabaa inantiisa isaga loogu abtiro oo laleeyahy heblaayo hebel hebel hebel oo maalin walba heesteeda halka laga soo daya inuu iska dhegaysto oo arrinta noocaasi wax xishooda iyo wax xasaasiyada iyo wax waxa weeyaan ka xumaanshaa haba yaraatee aanay ku dhalin ahayn bal waxaa laga yaabaa inuu uga raali noqdo reerkiisa hablihiisa iyo gabadhiisi iyo inay heesaha iyo xumaantaasi ay dhegaystaan ama isaguba uu ugu yeedhaba oo ula soo doonto waxa uu leeyahy sheekha ladha abutayib oo kamid ah aimada waaweyne shaaficiyadu wa inamaa jacala saaxibaha safiihan imaamu shaafici wuxuu safiih uga dhigay maangaab markhaati aan gelin qofka dadka ugu yeedhay inay hees dhegaystaan liannahu daca annaasa ila albaatil waayo dadkuu baatil ugu yeedhay waman daca annaasa ila albaatili kana safiihan faasiqan qofka dadka baatil ugu yeedhay u qurxiyaana waa qof waa qof safiiha oo markhaati aan gelin faasiqna oo ilaahay taacadii subxaana watacaala ka fog a'imada waaweyne shaaficiyad oo dhan saasay tasriixiyeen ilaa uu yihi sheekh ibnu lqayim wasaraxa asxaabuhu alcaarifuuna bimadhabihi bitaxriimi imaamu shaafici asxaabtiisa madhabkiisa si fiican u yaqaana waxay tasriixiyeen oo afka ay ku ballaadhiyeen heesuu inay xaaraan yihiin imaamu nawowi raximahullah iyo shiraazi waxa ay tilmaamayaan markay ka hadlayaan baabu liijaar baabka wax kiraysiga annahu laa yajuusu aliijaar calaa manfacatin muxarama shay manfaco muxarama leh in la kiraysto o lacag laga bixiya inaanay banaanayn bay tilmaameen maxay tusaale uga dhigeen kaalmaytati waalkhamri waalghinaa sida baktiga iyo khamriga iyo heesaha inuu qofku lacag bixiyo si hees loogu tiriya oo qofka codkiisii uu kiraystaa waa xaaraan bay yidhahdeen si xaaraan utahay inuu bakti qofku kiraysto ama inuu khamri kiraysto inuu dad waxa weeyaan saas oo kale uu lacag siiyo o uu yidhaahdo meel heblaayo hees ku qabta waa xaaraan iyaduna sida baktiga iyo khamriga in lacag laga bixiyo tiro lagu tilmaamaya ay mamnuucu tahay imaamu malik raximahullah wuxuu leeyahy imaamu tartuushi amaa malikun fa inahu nahaa can alghinaa imaamu malik heesaha wuu diiday wa can istimaaci iyo dhegaysigiisaba wa qaala ida ishtaraa jaariyatan fawajadaha muganiya kaana lahu an yaruddaha bilcayn hadduu qofku addoon soo iibsada buu yihi dabeetana addoontii ay u caddaatay inay tahay mid hobolada oo heesta marka hore muu moodahayn wuxuu xaq u leeyahay ninkii addoontaa soo iibsaday ciddii uu ka iibsaday inuu ku celiyo uu yidhaahdo waar iin bay leedahaye lacagtayda iisoo celiya iintu waa maxay dee waa kawnuha muqaniya waa inay tahay dee mid heesto oo cuyuubta iyo iimaha shaygii la kala iibsaday qofku uu kaga noqon karo qofkuu ka iibsaday ugu celin karo ayay heesuhu kamid tahay buu leeyahy imaamu malik raximahullah haddii shay iska mubaaxa ay tahay qofku haddii addoon cilmi taqaano lagaa iibiyo ma waxay odhanaysaa iin bay leedahay ama qur-aanka taqaana ama in badan ilaahay xusa oo subxaana allah alxamdulilah wallahu akbar farabadis ohan maysidin laakiin heesihii waa intaa wey waxaa kaloo imaam malik la weydiiyey kuwa reer madiinabaa heesaha baneeye baanu maqalee ka waran baa layidhi markaasaa wuxuu ihi inamaa yafcaluhu cindana alfusaaq haddaanu reer madiine nahay heesta cidda tirise madiine joogtay aada maqasheen waa kuwa fusaaqda wey kuwa ilaahay ka fog subxaana watacaala ee ilaahay daacadiisa ka baxay ayuunbaa tiriya imaam abu xaniifa waxa aimadu yidhaahdeen wa ama abu xaniifa wa asxaabu fa min ashaddi nnaasi fiihi abu xaniife iyo asxaabtiisa culimada kuwa heesaha halkay ka taageen ay ugu daran tahay weeyaan waasalu maa cindahum fiiha anahu min addunuubi walmacaasi xukumka u yaro heesaha ay saareenna heesu waa inay yihiin dembi iyo macsiyo ilahay lagaga fogaado oo ilaahay subxaana watacaala uu mamnuucay waxa uu leeyahay imaam ibn lqayim raxmat ullahi calayhi madhabu abi xaniifa fi dalika min ashadd lmadahib wa qawluhu fiihi aklad laqwaal waqad saraxa asxaabuhu bitaxriimi samaaci lmalaahi kuliha kalmizmari wاduf xata wdarbi bilqadib wasaraxuu bianahu macsiya abu xaniifiya asxaabtisu waxay caddeeyeen heesaha iyo qalabkooda iyo dhegaysigoodaba inay macsiyo tahay tuujibu lfisqa wa turaddu bihi shahaada keensanaysa qofka dhegaysanaya ka tirinaya inuu faasiq noqdo ilaahay daacadiisa ka fog markhaatina aan gelahayn oo markhaatigiisa la celinayo wa ablaqu min dalika anahum qaaluu ina asamaaca fisqun wataladuda bihi kufrun hada lafduhum asxaab abu xaniifa mubaalaqay ku sameeyey waxaa dhegaysiga heesu la iska yaro dhegaystoon iyadan aada loogu dheg raaricinayn oo qalbigaa loo sii daynin waa fisqi bay yidhahdeen waa macsiyo ilaahay lagaga fogaado haddii qofku uu macaansado oo qalbigiisa heesuhu ay salaaxaanna waaba gaalnimo ba yidhahdeen kufri wey waa mubaalaqa ay ku sameeyeen oo aynaan ku waafaqsanayn laakiin waxayna tusinaysaa halka aimadu ay ka taagnaayeen heesaha iyo inay qubx iyo xumaan yihiin sida ay ugu arkayeen waxa kale yidhaahdeen qaaluu wayajibu caleyhi ijtahida fi an laa yasmac waxa waajibku a inaanu qofku dhegaysan idaa mara bihi aw kana fi jiwaari hadduu soo maro meelay ka baxayaan waa inuu horu dhaafo ama meesha jaarkiisa haddii ay ka baxayaan waa inaanu dhegaysan qofku waa inuu isdhaafiyo oo waxa waa inuu isilowsiiyo ma diyaar baad u tahay ayuha alcabdulmuslim in dhagahaaga naar lagu shubo oo lagu dhahdo maxaad ugu dhagaystay waxaanu ilaahay raalli ka ahayn miyaanu ogeyn dhagahaaga wixii aad ku dhagaystay in lagu weydiin doono ina asamca walbasara walfuaad kullu ulaa'ika kana canhu mas-uula miyaanu rabbigeen subxaana watacaala aanu odhan qofka dadka dhegaysiinayaana waa inuu isaguna ilaahay subxaana watacaala uu ka baqdo oo uu ogaado in dembigiisu uu labalaabayo oo mar waa nin dhegaysta wixii xaaraanta ahaa marna waa nin faafiyo dadkii dhegaysiiyey oo dad kale xaaraantaa u fududeeyey kuwa aan doonahayna qalbigoodii waxa weeyaan xanuujiyey waxaa la yaab la walaalayaa heesaha xumaantooda iyo qubxigooda aynu aragno ee dumarka xubnahoodii lagu kala dhigdhigaayo ee xumaan iyo fuxshi dadka ugu baaqaya ee ka baxaaya waxa weeyaan meelo badan oo kamid ah waddankeena hadday hudheel noqoto hadday maqaaxi noqoto hadday dukaan noqoto hadday bas noqoto oo intii dadku ay la yaabi lahaayeen kuwa shiday ee odhan lahay war munkarka naga baktiyo ilaahay ka bakda oo iska daaya qofka yidhaahda waar iska daaya lama yaabayo wakti baynu maraynaa u rasul rasuulkeenu inooga warramay waa waktigii wanaagguna xumaanuu noqonaya dadka agtooda xumaantuna wanaag ay noqonaysa iminka waxaan filayaa qofka arrintaasi tajribeeye uu garanayaa haddaad bas fuusho maanta oo heese ay ka baxayso aad tidhaahdo waar ilaahay ka baq walaalo inaga daayo wax inooga nafciro inoogu bad waar gabay inoo geli wax wanaagsan ka hadlay waar maahmaaho aynu af soomaaliya ka baranay inoo geli waar qur-aan inoo geli xadiis inoo geli waxaa dhacaysa inta aanu darawalku kula hadal ayaa waxaa kula hadlaaya dadka baska saaran baa ku qabsanaya weliba mushkiladu waxay ka dhacdiyo musiibadu dadka ku qabsanaya haddaynu ahaan lahaayeen dhalinyaro aynu dhaahno dhalinyaronimadaa ka xoog roonaato xaqii weydaarisay waabay fududaan lahaydba ee cidda ku qabsanaysa maad garanaysaa waa dadkii waaweynaa waayeelkii baa ku qabsanaya wallahi waxaa dhacday magaalada hargeysa dhexdeeda aniga sheekh kale bas baanu soo raacnay hees baa ka baxaysa darawalkii baa la hadalnay war walaal inaga bakti wax kale inoogu bedel intaanu noo jawaabin islaan weyn oo laga yaabo carruurtoodii in carruurteediina carruur leeyihiin ayaa inta istaa noo soo eegtay oo waxay tihi war maxaa idin haya ma wadaadaad leedi basaar baa idinku kaxay heesta maxaa ku jira bay dhigtay arrintu waxay noqotay wax ciyaar laga dhigtay oo qofkan waxa weeyaan ka hadlaayo la war iska daa ilaahay ka baro istizaa iyo jees jees ba lagu sameeyey ayaa ay noqotay hadda qofkan wuxuu dhegaysana wax laga xishoodo waa soda waxaa laga yaaba iyada iyo inankii sodonka waahid inay wada saaran yihiin dad xuruma iskulabaa laga yaaba inay badka wada saaran yihiin markaasi haddana waxay dhegaysanayaan gabadhii oo leh naasaha ma soo ruuxaay oo laabta ma kaa saaro waxaa ku hadlaysa ayay dhegaysanayaan haddii iimaanku uu yaraado xishoodkuna wuu yaraadaa haddii iimaanku meesha uu ka baxo xishoodkuna meesha uu ka baxa nebi maxamed baa sheegay alayh isalaatu wasalaam ina aliimaana walxayaa qurina faida irtafaca ahadumaa irtafaca alaakar iimaanka iyo xishoodka waa la xidhiidhiyey ayuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam waa laba lamaanaa haddii midkood meesha uu ka baxo kii kalena meesha waa uu ka baxa imaamu axmed raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahay inankiisii cabdullaahi la odhan jiray sa'altu abi can alghinaa aabbahay baan heesaha weydiiyey faqaala alghinaau yumbitu nifaaqa fi lqalbi laa yucjibuni heesuhu qalbiga waxay ku bisliyaan oo ay ka soo saaraan nifaaq ma jecli anigu heesa iga foge dabeetana wuxuu sheegay qowlkii imaamu malik uu yidhi inamaa yafcaluhu cindana alfusaaq waa shaqada ay qabtaan dadka fusaaqda ah ee ilaahay subxaana watacaala ka fog mar kale wuxuu fatwooday imaamu axmed qofka helo qalabkaasi heesaha loo garaace muusiga oo meel iska yaalo banaano cid inaanay ilaashanahayn hadduu awood u helo inuu burburiyo oo uu ka taqo leanna waa munkar rasuulkuna wuxu yihi alayh salaatu wasalaam man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadi saas yuri rasuulku alayh salaatu wasalaam sidaas ayaa walaalayaal a'imada islaamku ay uga hadleen heesaha waxa weeyaan xukunkooda inay mamnuuc iyo xaaraan yihiinna ay tilmaameen waxaan waxooga yaro kooban ka tilmaamaya aathaarta iyo raadadka heesuhu dadka ay ku leeyihin ila waa in la isweydiiyo maxay tahay xikmada ku jirta shareecadu markay heesaha diiday xikmada ku jirtaa waxa ay tahay oo culimadu ay tilmaameen heesu inay qalbiga fasahaadiyaan oo qur-aanku qalbiga uu wanaajiya hadduu buko uu caafimaadiya haddii xataa qalbigu uu dhintayna nolol buu geliyaa heesuhuna qalbigii buke xanuun bay usii ziyaadiyaan kii dhintayna baktinimadiisay baktinimo ugu sii kordhiyaan qalbigii marka hore nooleena waa ay madoobeeyaan heesuhu sidaa awgeed ayaa saxaabadu ridwaanullahi calayhim iyo a'imaduba waxa ay caddeeyeen heesuhu inay qalbiga nifaaq kasoo saaraan wcabdillahi ibnu mascuud ba wuxuu yihi alghinaau yunbitu nifaaqa fi lqalb heesuhu qalbiga waxay ka soo saaraan nifaaq ibn abi dunya baa ku wariyey fi kitaab dami lmalaa'i imam lbayhaqina fi sunan lkubra imaamkii weynaa ee shacbi la odhan jira taabiciga ahaana wuxuu yihi ina alghinaa yunbitu nifaaqa fi lqalb kama yunbitu lmaau zarc heestu waxay qalbiga ka soo saartaa nifaaq kainta ay ka soo saartaa waa nifaaq wey sida biyuhu zarca ay usoo saaraan wa ina dikra yunbitu aliimaana fi lqalbi kama yunbitu lmaau zarca ilaahay xuskiisuna qalbiga waxa uu ka soo saaraa iimaan sida biyuhu zarca ay usoo saaraan waxa kale oo dhacday in aimadu markay hadalka caynkaasiyo maqleen inay heestu qalbiga nifaaq ku beerayso ay kala dadaaleen carruurtooda iyo dadkoodu inay hees maqlaan cumar ibn cabdilcaziz imaamka jaliilka waynu garanayna nin baa jiray carruurtiisa tarbiyad iyo aadaabta u beri jiray muadib alawlaad waxa uu ninka amar ku siiyey waxa u horeeya carruurtiisa uu necbaysiinayo ee agtooda wax foolxun uu ka dhigaya inuu noqdo almacaazif heesaha iyo qalabkooda wuxuu uhi liyakun awala ma yactaqiduuna min adabi bugd almalaahi alati badwaha min ashayطaan wa caaqibatuha sakhat araxman sakhat araxmaan carruurtayda waxa u horeeya ee ay ictiqaadayaan waa inay noqoto inaad heesaha iyo qalabkooda aada necbaysiisid heesaha iyo qalabkooda oo meesha ay ka soo bilaabmaan iyo cidda dadka u qurxisa ay ka yimaadaan ay tahay xagga shaydaanka halka ay ku dambayso ay ku gabagaboodaan ay tahay sakhat araxmaan ilaahay cadhadiisu inay ku dhacdo ciddii tirisiyo ciddii dhegaysatayba fa inahu balaganii can iltiqaati min ahli lcilmi أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب بالماء وحال العلم نقار يقصو قادمي قلب كموسيقى iyo dhegaysiga heesaha iyo tirintooduba inay qalbiga nifaaq ku beerto sida biyuhu doog ay usoo saaraan walacamri latawaqi dalika bitarki xuduuri tilka almawaatin aysaru calaa di dihni min althubuuti cala annifaaqi fi qalbi waxa uu leeyahy qofku in meelaha laga dhegaysanayo meelaha laga tirinayo uu ka fogaado ayaa wallahi uga fudud inuu qalbigiisa nifaaq uu dego oo uu ku xididaysto waxaad isweydiin kartaa muxuu yahay ma hiya alcilaaqa bayna annifaaqi waalghina xayta cilaaqa iyo xidhiirka ka dhexeeya nifaaqa iyo heesaha aimadu way tilmaameenoo waxay yidhaahdeen heesu waxay nifaaq u dhaliyaan waxay tahay qalbigay ka mashquuliyaan akrinta qur-aanka iyo dhegaysigiisa iyo fiirsashadiisa iyo fahamkiisa iyo ku dhaqankiisa oo qur'aan iyo heesi qalbi kuma kulanto abadan leanna qur-aanku dadka waxau di inay hawada raacaan wuxuu amrayaa bilcifa inay dhowrsoonaadaan wuxuu ka reebayaa shahawaadka inay ka dheeraadaan ayuu faraya iyo asbaab ulghay asbaabta baadiyo waa keento o dhan khuduwaatu shaytaan shaytaanka tallaabooyinkiisa inay raacaan buu udiidaya heesuuna maxay farayaan dadki cagsu dalik intaa waxaa kasoo horjeeda ayay farayaan labadaasi markaa meel kuma kulmi karaan heesu dadka maxay uqurxiyaan wixii aynu tilmaamayno dadka ay uqurxiyaan ay ku kiciyaan nifaaqa waxa la yidhaahdo waxa aasaas u ah in qofka daahirkiisa iyo baadinkiisa iskhilaaftay wuxuu sheeganayo iyo waxa qalbiga ugu jira heesaha iyo dadka tiriyaana tilmaanta noocaasiya bay leeyihiin oo kuwa heesa waa laba un imaa inay xumaantooda muujistaan oo ay sameeyaan istihtaar iyo imaa inay muujistaan inayin kuwa ilaahay ka boqdo ilaahay caabudo ilaahay jecel iyadoo xaqiiqaduna ay tahay cagsu dalik oo ay jecel yihiin wixii ilaahay u diiday subxaana watacaala yuxibuuna ma yukrihu llah ma yakrahuhu llah warasuluhu min aswaati lmacaazif waa nifaaq marka calaamaadka nifaaqa munaafiqiinta waxaa kamid ah qilatu dikri illahi waalkasalu cinda alqiyaam ilaahay xuskiisa ayaa ku yar cibaadadana way ka caajisaan salaad marka loogu yeedho hadday tukadaanna sida waxa weeyaan shimbirta ayay u foorfoorsadaan qof muqani oo hees tiriyo ama heesta dhegaysto ku fidnaysan haddaad aragtidna ilaahay xuskiisu uu ku yarim isna waktiba u heliyo marna uu heesaya marna uu dhegaysanaya marna uu samaynaya salaadiis iyo cibaadadiisuna haddii uu tukadaba oo uu cibaadaystaba waa taa waxa weeyaan munaafiqiinta nifaaqu wuxuu ku aasaasan yahay been heesuhuna waa min akdar shucuur gabayga qaybta u been badan waa heesaha wey waxaan tirin buu tilmaamaya bal waxaad ka warantaa kale inan buu tilmaamayaa oo uu sifeynaya markaasa wuxuu leeyahay oo hadal uu macnihiisu yahay yartan caynkeedan oo kale ilaahay cadaabi maayo qur-aankaa caddeeyey maanay been ahayn hagguu qur-aan ku yihi inantaa fanaanadaa ilaahay cadaabi maayo aduu ku sheegay qur-aanku kadib iyo been miyaan ahayn mid waxa weeyaan khilqadeeda iyo abuurkeedu aan qurux badan aanay ka muuqan buu maanta o dhan qurux ku sheegaya iyo waxaan jiri meel abaaroo laga qaxay inuu dadka ugu sawiraya inay tahay meel barwaaqa wax xun oo fuxshi ah ayuu dadka uga dhigaya wax qurux badan oo fiican waa been wey nifaaqa halkaana waa isaga abtirsadaanoo waa isaga yimaadaan waxaa la yidhahda heesaha markaa nifaaq qalbigaaga haddaad doonaysa inaad ka ilaaliso waxyaabaad ka ilaalisa heesuha kamid noqdaan waxaa la idhaha heesu waa ruqyatu zina bayna culimadu zinada waxaa la idhaahdo qofkii lagu tufaayo wey waa sallaankii zinada loo fuulayy heesu xaqiiqatan waana waxyaabaha dadka zinada ugu yeedha waayo qofkii maxaa loo sifayna gabadh iyo quruxdeedii iyo tilmaamaheedii waa ibni aadam bashara shahwadiisa ayaa qofkii kaxaysa dabeetana maxay taasi ufududaynaysaa xaaraan inuu doonto ayay ufududaynaysaa aimada caddeeyey inay inay yihiin waxaan la idhaha heesu wax dadka zinada ugu baaqa fudayl ibnu ciyaad waxa uu yihi alghina waa ruqyat zina sidaas oo kale yaziid ibnulwalid ninkii la odhan jiray reer banu umayihii madaxdaha isagoo la hadlaya wuxuu yihi iyaakum alghina war heesaa iska ilaaliya fa inahu yunqis alxayaa xishoodka ayuu dadka ka ka nuqsaamiyaa oo ka dhimaa wayaziidu fi shahwa dadka shahwadana uu kordhiyaa wayahdimu lmurua qofka shaksiyadiisa heesu u baabiyaan isdhowris iyo naftiisa qofku inuu ixtiraamo maalintaasa ugu dambaysa wainahu layanuubu can alkhamri wayafcalu maa yafcalu sukr khamriga ayaa meeshiisa heesu ay geli karaan soo khamriga laguma sirqaamo dee heesahana dad baa ku sirqaama oo heesu waxa weeyaan miir doorsoon ay ku ridaan waxaa leeyahay ba lagu mirqaabay kuwa dhaca miibaan arag marka heesta loo tumo ama durbaanka ay dhegeysan kuwa leedahay way dhaceen oo leeyahay hebel waa baarcadda oo marka heesta uu maqlo wuu dhacaa maxaa waxaa rida miyaad garanaysaa dadka qaarkood khamrigay ku sirqaamaan oo rida qaarkoodna heesaha ayaa rida halkii khamrigay geli karaan buu leeyahy fain kuntum laabudda faaciliina fajanibuuhu nisaa war haddaad waxba iga maqli weydana heesaha iska dayn weydaan war bal dumarkiinu ka fogeeya buu yidhi fa ina alghinaa daaciyatu zina heesuu waa kuwa dadka zinada iyo faaxishada iyo xumaanta ugu baaqay waxaa dhacday nin la odhan jiray alxutaya nin gabayaayo buu ahaayo carbeed gabaygiisu waxaa gabay xumaan badan ay ku jirto qabaa'ilka ayuu hajaa ku samayn jiray uu weerari jiro dadka ayuu u gebi jiray yani ninka caynkaasi isagoo sidaasa haddana wuu yaqaanin heesu inay xun yihiin oo zinada dadka ay ugu yeedhaan hablihiisa uu ka ilaalin jiray isagoo safaru nin carbeed soo maray iyadoo la socotay inantiisii mulayka dabeetana habeenkii markii uu dumay isagoo ninkii martiyo ayuu samica ghinaan hees buu maqlay fa qaala lisaaxibi almanzil kufa haada can waar naga bakti naga bakti naga jooji heestaasi haddaba ninkii isagaba laga fadhihi lahaa heestiisa iyo gabaygiisa faqaala wamaa takrahu min dalik oo maxaad ku nacday buuri qaala ina alghinaa raa'idatun min raadat lfujuur waar waxaa la idhaha heestu waa hormood kamid a hormoodka fujuurka iyo faaxishada iyo fisqiga iyo xumaanta walaa uxibu an tasmacahu aadina ma ma jecli inantaydan inay maqasho hees inantaydan inay maqasho doori maayo bakti inantiisi ayaa markaa uu ishaaraya o uu tilmaamaya fain kafafta waila kharajtu canka haddaad baktiiso waan kula joogo marti baanu ku ahay haddii kalena wadadaasaan ka baxaya bu taaqul aqulla ayaa i taqaana waan ka baxaya marti martigeliska ira doori maayo sidaasi ayaa markaa dadka waxgaradka ah xumaantooda ay u dareensanaayeen oo dumarkooda iyo hablahooda ay ka dheerayn jireen uga fogeyn jireen waayo dumarku sawdka aad bay ugu taaturaan oo oo u raadeeya caaisha radiallahu canha ayaa waxaa dhacday hablo waxa weeyaan dhaawac uu gaadhay dhaawac sharciya weyn ayaa gaadhay ayaa xanuun badan bay dareemeen oo dabeeta waxaa la yidhi bal qof yaro mashquuliyo u gabiyo geeraar iyo waxaa u tiriya si xanuunka ay ugu ilaabaan ha loo keenay deeta nin baa loogu yeedhay waxay soo gasheen iyadoo ninkii uu heesayo oo waxa weeyaan uu madaxa ruuxayo uu mirqaansan yahay timo dheerna wuu lahaa dabeetana waxay tihi uffin uffin shaytaanun shaytaan akhriju wax xun inuu yahay bay ku tilmaantay war shaydaan wey naga saara bay ti guriga nooga bixiyo nooga saara hablaha markaa idada u ahayd ee walaalkeed uu dhalay ayay markaa uga xumayd ee uga baaysa inay xumaantaasi ay baqlaan qofka isagu dee dhegaysiinaya dumarkiisii iyo hablihiisii iyo carruurtiisii isaga ayaa yaqaano dembiga dhabarka u ritay xataa heesta caadiga ee buraanburka ee raggu ay tirinayaan buu ui rasuulku dumarka uga tuna waxaa jira nin la odhan jiray anjasha wuxua nin geeraaro marka safarka lagu jiro ayaa uu tirin jiray hees yaroo buraanbura oo markaa geelu geelu heesta aad buu uga helaa baan marka loo heeso haddii la waraabinayo biyaha aad buu cabaya haddii safar lagu jiro u rabo inuu socdana geelu socodka wuu kordhinaya markaa ninkaa la yidhahda anjasha ayaa yaxdu geeraar buu tirinaya deeta rasuulku wuxuu ku uri alayh isalaatu wasalaam ruwayda kaya anjasha buri rasuulku alayhi isalaatu wasalaam anjasha waxa weeyaan qunyar rifqan bilqawaariir dumarkii quraarad buu ku matelay rasuulku alayh salatu wasalaam quraaradda waa sariicat linkisaar kabitaankeeda ayaa sahlan hadday jabtana lama kabi karo sida dumarka markaa haddii qalbigu uu jabo ama xumaan ay u dhaqaaqaan dee looga soo celin karo looga soo dambaali kara waa adag rasuulku wuxu uhi utur dumarka oo bal sawdkaa in quruxda badan aad ha u maqashiine ka daa buu leey rasuulku bukhaari baa xadiiska warinaya fi kitaabi aladab min saxiixihi waxaa la idhahda heesta mafaasideeda waxaa kamid a waxay dadka ka mashquulisaa ilahay dikrigiisa iyo qur-aanka sida hore baynu u tilmaanay oo ilahay lahwi lxadiis buu ku tilmaamay qataada ayaa wuxuu leeyay waa asar lilcibra baynu usheegaynaa ibliis ninkii la odhan jiray markii samada laga soo daadejiyey ee lasoo eriyey ayaa ilahay buu la hadlo wuxu uhi ilaahayo waad inacdashaye famaa camali maxaan ka shaqeeya haddaba isoo saartaye qaala sixir wuxuu uhi sixir ha ka shaqayso ibliisow wuxuu ihi qur-aankaygu waa maxay qaala ashicr qur-aankaagu waa waa gabayga ashicr waa waa lafdi macna balaarao heesu ay soo hoosgelayaan qaala famaa kitaabi kitaabkaygu waa maxay qaala alwash waa deldaloolinta ay dumarku isdeldalooliyaan ee jirkooda ay turturqaan kaasa ayaa qoraalkaagiia raashinkaygu waa maxay baktiga weyaan bu iyo wax kastoon ilaahay magaciisa aan lagu xusin oo xaggee baan degaa dee suuliga iyo suuqa sa ogeed baa rasuulku uri alayh salaatu wasalaam ha noqonee dadka u horeeya suuqa soo gala iyo kuwa u dambeeya ka baxa fiiha baaba shaytaan wa fara waa meel shaydaanku uu ku dhalay beedkiisina uu ku dilacsaday wey suuqu waxa uu yidhi cabitaankaygu waa maxay waa kullu muskir wax kastoo lagu sirqaamo wuxuu yidhi markaa famaa sawti codkaygu waa maxay dadkaan isku jeclaysiin karaan ugu yeedhi karaa qaala almazaamiir waa qalabkaa muusiga wey codka uu bixiyaya codkaagiya qaala famaa masaayidi dabinada aan dhiganayo dadkaan u dhiganayo si ay u galaan oo aan ugu qabsadona waa maxay talo waxa uu yidhi waa nisa dumarka dabinkaagii xarkaha dadka aad u dhiganaysa ad ku xirxidhaysaa dumarka weeyaan marka waxa la yidhaahdo heesuhu inay qur-aan shaydaan yihiin rasuulkaa baynu u cadiyay rasuulku wuxuu odhan jiray acuudu billahi min ashayطan arajiim min nafkihi wa nafsihi wa hamsih nafsuhuna wuxuu rasuulku tilmaamay ashicru inuu yihi ilahay shaydaankan ka magan gelaya afuufkiisa afuufkiisa waa maxay waa gabayga iyo heesta weyi sidaa awgeed dadku markay heesayaan ee ay jaafayaan ee muusiga loo garaacayo salaad bay tukanayaan salaatu shayطaan salaada caynkaas iyo muadinkeeda miyaad garanaysaa almuadin huwa almizmar salaad kasta muadin baa le dadka ugu yeedhaydhaa salaadeena maxaa la xaya cala asalaa xaya cala alfalaax muadinka heesuhuna waa mizmaarka meeshu meel shishaa laga soo maqlayaa o markaasaa lagu soo baydhaya muxuu muxuu leeyahay xaya cala alqubxi xaya cala zina war xumaanta ukaalayo zinada ukaalaya buu leeyay waa mizmaaru shayطaan raqsiga iyo jaaska ay jaafayaana isruxayaana waa salaadii shaydaanka ay tukanayoon kan heesayaana waa imaamkoodi kuwan ka daba jiidinayaana waa maamuumiintii weyaan salaada markaa tukanaya fi lxaqiiqa foolxumadeeda iyo xumaanteeda mid laga argagaxaa oo laga fogaado ay qofka muslimkaa ay la gudboon tahay cadowgaa ilaahaye ibliis markuu doonay ibni aadamka inuu lumiyo oo waddadiisa iyo tubtiisa dhammaantoodba uu ku rido waxa uu sawdkiisii la xidhiidhiyey oo heesaha ah bimaa yuzayinu wax qurxiya waa qalabkaa muusiga wey aalaat almalaahi waatarab iyo inay dumarku tiriyaan oo dumarka laga dhegaysto hees ay gabadi tirinaysa mid nin tirinaya isku mid ba ama inaan dhalinyaro qurux badan laga dhegaysto ay dadku inay aqbalaan oo ay waxa weeyaan usoo jeestaan ayay taasi suuro gelinaysaa sa ogeed waxaan leenahay falaa yajtamic huwa wa qur'aan raxmaani fii qalbin abada qur-aankaa shaydaanka oo heesaha iyo qur-aanka raxmaanku weligood qalbi ku kulmi maayaan halkaana waxaan baraarujinayaa a'imadu waxay tilmaameen heesta in gabadh laga dhegaystaa hadda heestu noocay doonaysaa noqoto xataa tii mubaaxayda noqoto inaanay banaanayn wa ama simaacuhu min almar'ati alajanabiya aw ilamrad fa min acdam almuxaramaati wa ashaddiha fasaada liddiin buu hi ibnu lqayim in laga dhegaysto heestii gabadh ajaanibka oo maxaarimtaada aan kamid ahayn islaantaadii dee waad odhan kartaa balgeeraar yar igu dhufo heblaayey uwa xumaan aan xambaarsanayn muusigna aan wadan laakiin gabadh aydaan waxba isu ahayn oo waxa weeyaan hablaha ilmaha aadam kamid a inaad hees ka dhegaysato ama amrad amradku waa maxay waa inanka weli garhku aan usoo bixin wey ee dhalinyartaa in laga dhagaystaa iyadu waa min acdam almuxaramaat waxyaaba ilaahay xaaraantimiyey kuwa u waaweyn bay kamid tahy waashaddiha fasaada liddiin waxyaaba muxaramaadkaa kuwa diinta fasaadiya kuwa ugu daran ayay kamid tahay heesa walaaleel fasaadkooda waxaa kamid ah su-ul khaatima bay sababaan su-ul khaatima qofka inay khaatimadu ka xumaato oo cumrigiisa uu ku gabagaboobo xumaan in badan oo kamida dadka geerida ay kusoo xaadirtay sakaraatulmawtka ku jira ayaa waxaa la arkay iyaga oo halkii laa ilaha illa allah ay ka odhan lahaayeen marka la idhaahdo qul laa ilaha illa allah heesaya ayaa la arkay waxaa kamid ahaa ninkii lahaa ya ruba qaa'ilatin yawma waqad tacibat kayfa ariiqu ilaa xamaami ilaa xamaami min jaabi waa ninkii gabadha khiyaameeye dhowr jero hore aynu tilmaanay ee gabadhu khiyaamay dabeeta ay ka baxsatay qalbigiisa ay ku weynaatay ee gabaygaa yar buu ku celcelin jiray fara badanaa mid maalin tidhi iyadoo daashay wadadeebaa loo maraa xamaamu min jaab hadalkaasay kaga dhegtay markii geerida ay kusoo xaadirtay uu dhimanayay ayaa waxaa lagu uhi war laa ilaha illa allah de markaasaa wuxuu yidhaahdaa un ya ruba qaa'ilatin yawman waqad tacibat kayfa ariiqu ilaa xamaami min jaab suul khaatima miyaan ahayn qof iyadoo nafta ay ka baxayso heesaya khaatimada xun ha ka baqdaan dadka heesaa dhegaysanaya ama tirinayaaba waayo wixii kugu fara badnaa in badan aad ku hadli jirtay in badan aad dhegaysan jirtay qalbigaaga galay ayuunbaa hadhow tale kaa soo baxaya wa kullu inaan biladii fiihi yanbax nin kale waxaa lagu yihi qul laa ilaha illa allah fajacala yahdi bilghina ibn lqayim baa sidaa leh fi kitaabi jawaab lkaas wuxuu bilaabay inuu hees waxa weeyaan tiriyo isagoo leh tantina tantana xataa qada ilaa naftu ay ka baxday waxaasu ku celcelinayay taantidaa tantaana markaa barjanno xaggiisa qofki oo cadaab wax weyna ka badbaadiso hadduu laa ilaaha ila allah odhan lahaa oo hadalkiisa u dambeeya ee adduunyada uu kaga baxaa laa ilaha illa ay noqon lahay waxaa loo rajayn lahaa qofkaasi inuu kamid noqdo min ahli ljanna ilahay aynu ka baqana walaalayaal rag iyo dumarba caruur iyo ciroolo dhalinyar iyo waayeelba munkarka waddankeena aadka ugu faafay ee maskiga iyo qadfiga iyo faskiga sababaaya aynu la dagaalano aynu hadalkula dagaalano xataa qolooyinka haysto waxa weeyaan tasjiilaadka iyo meelaha waxa weyan cajaladaha lagu duubo waxaynu ku dhiirigelinaynaa jazakum allahu khayran inay dadka xanjalada haysta yidhaahdaan war balla kaale annaga idinku bedelayna kuwa geli wanaaggii la dhiiri la dhiirigelinayo sharki iyo xumaantiina lala dagaalamayo ilaahay tabaaraka watacala dadka ku fidnoobay hawsha noocaana tawbada ha waafajiyo innagana ilaahay subxaana watacaala sharka ay leedahay haynaga ilaaliyo waxaa jira heese lawey layweydiiye waa heesaa laidhaha nebi ammaanka heesaha waxaan umalay aada ugamaan hadal kuwaasi xaqiiqatan iyaga ayaa ka xun kuwan iminka aynu sheegnay waayo laba arrimood bay kulmiyeen wa ama saddex arrimood ta koowaad waxay tahay muusigii xaaraanta habaa la socda nebi baan ammaanayaa buu leeyahy qofkii ma muusig baad nebi maxamed ku ammaanaysa oo nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam uu mamnuucay oo uu xaaraantimeeyey ta labaadna iyaga ereyada iyo midhahooda waxaaba ku jira waxyaaba shirkiya kuwa idaacadeena laga soo daayo in badan oo kamida shirki bay xambaarsan yihin ilahay keyrkii oo la baryo ya rasuul allahi khud biyadi ya xabiib allahi khud biyadi yawma farqi ruuxi waljasad maalinta nafta iyo jasadkeeda la kala kaxayn doono agor waa maalinta qofku uu dhinto maalinta aan dhimanayo rasuulka gacanta ay qabo yaa kuhi rasuul baa la barya maalintaad dhimanaysa iyo maalinta aad nooshahayba ilahay baa la barya subxaana watacaala ilahay cid aanin qofka baryayna kufri iyo shirki baa la yidhaha waxaasi uu ku dhawaaqay ama nebiga ha barya ama cid kale ha barye waxaa ku jira awliya allahi adeeg awliya allahi adeeg awliya noo adeegoo noo soo gurmo halkii ilaahay tabaaraka watacala qofka uu kaashan lahaa arrinta saddexaada ku jirtaana waxay tahay nebiga yaa ammaanaya nin waalan oo reer burcaabaa laga sheegaya hadal iminka halkan aanan ka odhan karahay waxa weeyaan dadka xunxune xumaanta noocaasi lagu bartay inay waxaasi tiriyaan ayaa leeyahy nebi bay ammaanayaan waxa ay ku tahay rasuulka alayhi salatu wasalaam intiqaas meel ka dhac bay ku tahay in dadka kuwii u xumaa la yidhaahdo ayaa nebiga ammaanaya oo muusig baa rasuulka alayhi salatu wasalaam lagu ammaanaya iyo shirki ha layska ilaaliyo iyaga laftooda iyaga ayaa ka daran kuwan kale oo ka xun oo xaaraantinimadoodu ay ka daran tahay wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed ilaahay ka abaal mariyo sheekh cabdilaahi sida waafiga eed noogu faahfaahisay foolxumada ay xiise u leeyihiin iyo xukunkooda sharciga aba waxaanaad moodaa inay markhaatiga kuu furayaan kuwa heesaha ku shaqada leh qaarkood sida ninkii odhan jiray aniga iyo toddoba aan ku jiro tumasho soo qaadnay waxa uu tilmaamay intii foolxumooyinkii kale ee tumashada aan la dhex gelin in heese iyo durbaana iyo kaman lagu maaweeliyey haddaba su-aasha aan ku weydiinaya waxa ay tahay heesahaasi aynu foolxumadooda tilmaanay dad walaalaheena ayaa ka ganacsada oo meherada u furtay islamarkaasina qaar kale ayaa guryaha ay ku jiraan ka kareeyey haddaba maxaa uu noqonayaa ka ganacsiga heesaha iyo la lacagta laga helayaa iyo weliba kuwa guryahoodii xalaasha ah ka kareeyey ee iyaguna lacagta ka qaadanaya iyadoo arrin kale oo fool xunna aad arkaysaba imika oo sidii dhici jirtay waddankaasi xabashida magaalada cabdisababa oo kale aad ku aski jirtay masaajidadii guryihii ay lahaayeen ee waqfiga ahaa oo heese lagu iibinayo imikana aad arkaysa magaaladan hargeysa in guryihii masaajidadu ay lahaayeen lagu iibinayo heesahaasi iyada oo ay masaajidadu yihiin goobihii ugu muhiimsanaa dadka islaamka ah ee lagu cibaadaysanayay
waa su-aal muhima oo ay ahayd inaan casharka dhexdiisa ku sheego xukunkeeda laakiin idhaaftay ilaahayna walaalkeena sheekh xuseen khayra ka siiyo xusuusinta wuu xusuusiyey iyo weydiinta su-aashaa wuu weydiiyey waxaynu ku jirnaa walaalayaal sida imaam albukhaari uu wariyey fi saxiixihi waktigii uu lahaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxaa iman doonta wakti laa yubaali rajul min ayna iktasab a min xalaalin am min xaraam aanu qofku u aaba yeeleen waxbana aanu kasoo qaadahayn xaggee bay adduunyadu kasoo gashay xaaraan bay kusoo gashay mise xalaal oo dadka hamigood iyo qasdigood uu noqon doono inay xoolo un ay helaan jeebabka iyo khasnadaha iyo maqallada un ay buuxiyaan taasina maanta way noo muuqataa waxyaabo fara badan oo xaaraana xaaraannimadooduna ay caddahay ayaa laga ganacsanaya khamrigiiba wataa waddankeena lagaga ganacsanayo ee dad xoola ay ka raadinayaan iyadoo aan lala gabanahayna la yaqaano dadka ka ganacsada
waa taa sidaasoo kale laga ganacsanayo dharkii foosha xumaa ee habluhu ay xidhanayeen cawradooda muujinayey oo suuqa habli ay ula baxayaan idaacaddi waxyaabahaasi laga ganacsanayo waxaa kamid a sida walaalkeen uu sheegay heesaha mar hadday noo caddaatay bilaayaati alqur'aaniya aayaadka qur-aanka ah ee aynu akrinay ay noogu caddaatay axaadiista rasuulka iyo hadallada aimada iyo culimada islaamku ay yidhaahdeen inay heesuu xaaraan yihiin ashyaada kale xaaraantaa way la mid yihiin in laga ganacsadaa ma banaana qofka ka ganacsada xoolaha ka soo gala ee u cunaa waa jidhkiisii oo u naaxinaya xaaraan rasuulkuna wuxuu yihi ayumaa laxmi nabata bixaraami fannaaru awlaa bih hilib kastoo qofka xaaraan kaga soo baxa naarta ayaa u mudan in waxa weeyaan ay cunto wadooyinka loo maro risqiga xalaashina walaala way fara badan yihin ashyaada ilaahay naga mamnuucu inoo diiday iyo kuwa uu inoo xalaaliya kuweebaa fara badan kuwa ilaahay inoo xalaaliyaa fara badan xalaashii balla ballaadnayd ee waasic ahayd maxaa inoo diiday oo aynu u raacnay waxyigii iyo dacwadii shaydaanka iyo wasaawistiisii oo aynuna leeyahay haddaydan xaaraantaa ka shaqayn oo aydan ka ganacsan faqriba waxa weyaan idinku dhici doona dadka ka shaqeeyaa hadday hore u ogaayeen ilahay uga toobad keenaan haddii kalena marka loo sheegay ay ogaadaan ha bedelaan shaqada caynkaasi ah oo wax halaalaha ku bedelaan waxaa sidaas oo kale lamid a dadka meelaha iska leh ama meelaha si ay ku shaqaysanayaan mas-uulka ka ah iyaga laftoodu xumaanta iyo sharkaa way kala qayb qaadanayaan oo ilaahay wuxu uhi watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan khayrkii wanaagga isu kaashada laakiin xumaanta iyo sharka iyo waxaanu ilaahay idin ogolayn ha isu kaalmaysanina ninka sigaar iibinaya amaba se hees ka shaqaynaya oo ka ganacsanaya ama waxyaabo kaloo xaaraana iibinaya dukaankaagii marka aad ka kiraysa iyo gurigaagii dee waad la qaybsanaysa adiguna dembi qaybtaada ayaad leedahay maxaa kalifaya adigoo helaya dad wax xalaala kaga shaqaysta inaad ka kirayso mid wax xaaraama kaga shaqaynayo waa nasiib daro walaalkan xuseen wuxuu xusay haddii sababo kale inay ku yeeleen masaajido guryahoodii laga kireeyey kuwa heesaha waxa weeyaan iibiya hargeysay ka jirtaa masaajidada magaalada bartankeeda ku yaal ayaa qaar waxaa ku jira guryahooda waxa weeyaan dad heesaha ka shaqeeya oo heesi waxa weeyaan ay ka baxayaan waa arrin aada u nasiib daraa weyn inay heesii guryaheennii soo dhaafeen iyo suuqyadeeni iyo gawaadhideenii oo masaajideenii waxa weyan ay soo galeen oo iyadoo muxaadara ay socoto heesina ay socoto iyadoo laga yaabo tafsiirka inuu socdo heesina meesha ay ka baxayso waxaana yala kusoo uruurinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga baqdo ha loo toobad keeno waxyaabahan xaaraanta ee mamnuucaana cidda samaynaysa ayaan garab la siinin ha loo nasteexeyo iyaga laftooda ha loo naxo hadal wanaagsan iyadoo lagula hadlayo bilati hiya axsan wallahu aclam